بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت adakani baabu bayaani wasuuli hawaabi sadaqaati sadaqaadka hawaabkoodu gaadhitaanka uu gaadhayo ilalmayiti ruuxii dhinta ee loo bixiyey loola niyooday bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna yaxya bnu ayuub waqutaybaة bnu saciidi wacaliyu bnu xujri qaaluu xadaثna ismaaciil wahuwa bnu jacfari عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجuلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم sanadku waa dad aynu hore usoo aragnay oo soo noqnoqda markaa wuxuu hi nin baa yidhi rasuulka ilaahay ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh ina abi aabbahay maata uu dhintay wataraka wuxuu ka tegay maalan xooluu ka tegay walam yuusi mana dardaarmin oo aabbahay wax dardaaran oo dee bal xoolihiisa wax ka mid ah markaa uu ku dardaarmay may jirin fahal yukafiru ma kafaaro noqonayaayo macnaa dee wax isagii kafaaro iyo dembi dhaaf u noqda canhu xaggiisa an atasadaqa oo isagii ma ka kafaaro iyo dee dembi dhaaf ma u noqonaya oo wixii dee dembigiisii maka ma ka tirtirayaa canhu xaggiisa an atasadaqa canhu inaan xaggiisa wax ka sadaqayso sadaqa haddaan u bixiyo sadaqadaasi mid gaadhaysa ma tahay oo isagii kafaaro u noqota iyo dembi dhaaf qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nacam haa oo sadaqadaad u bixisa waalidka way gaadhaysaa ajri iyo thawaab waa laga siinayaa kafaara iyo dembi dhaaf way u noqonaysaa taas buu yihi bal xadiidkan isagu waa xadiidka dacawey noo cusub ee raqab leh xadiid aynu hore kitaabu zakaat ugu soo maray waliba isagoo baab sidan oo kale u dhigtay uno baabu wusuuli thawaabi sadaqati can ilmayiti ilayhi laftigiisu kaas waa tarjamadan soo aragnay sadaqadii meydka laga bixinayay gaadhitaanka isaga gaadhisa baa sidaasa kitaabu zakaat kuba sugnaa ayaa xadiidkan dambe ay noo bilaabmaya marka waa xadiid mukarara asaaniidiisana dee waa barhkood halkaa iminku ka intiro badan yihiine waynu kuba soo marray wa halkaasba xadiidkan dee uu sanadkii matigu laba socda iyo laba dariiqoo kaloo aan dadkan badani kuba sugnayne laakiin dadkan qaar ku sugan yihiin matnigoodana aan u sheegin ay markaa aynu kuba soo marray raqamka halkana waa kitaabu zakaat buu ahaa waana taas dee kitaabka kolley meelo kala duwan baan soo aragnay axaadiisdi meel aan halkii uu hore kusoo sheegay ahayn uu kusoo celiyo sheekhu laakiin waxaa u badanun inuu meel ku wada ururiyo xadiidka duruqdiisa wuxuu ihi markaa muslim xadaثna زuhayr bnu xarbin qaala xadaثna yaxya bnu saciidi can hishaam bni curwata qaala akhbaranii abi curwa can caaishata ana rajula nin ayaa qaala yidhi lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu ku yidhi kollay ninkan say culimmada bacdigood noo soo naqliyaan ama riwaayaadka qaarkood waa sacd bnu cubaadata saxaabiga jaliilka sayidulkhasraj buu ahaa sacd bnu cubaadata hooyadiina waxay soo naqliyaan magaceeda camre in la odhanayay bintu sacd bni camrin barhkood baa halkaas sacd beddelkeeda mascuud kaba dhiga magaceeda kuwa bintu sacd ibni qays yidhaha halkay barhkood bintu sacd ibni camrin yidhaahaan laakiin waa hooyadii oo iyadna waa asxaabtii rasuulkay kaba midto waa tan waqtigii rasuulka ay dhimatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaanay soo naqliyaan sanadii shanaad ee hijrada dhimashadeedu inay ahayd sacd ibni abi waqaas hooyadii haddaba nin baa qaala yidhi lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam ina ummii hooyaday uftulitat nafsuhaa macnaa sulibat nafsuhaa waxaa si degdega faja-a loo qaaday nafteedii oo dee mawtu kafla ama ayay u dhimatay uftulitatna kolley halkaas waatan kuba soo marray dee ficilku sanay majhuul ugu beneeyaan in macnuhuna waa ukhidat wasulibat nafsuhaa weeye nafteedii ayaa la qaaday faja ahaan wixii fajallo markaa ku dhaco oo dhanna maha geerida uune lafdigan falta iyo markaas iflaatiyo way u isticmaalaan oo dee haddii bal matalan hadalkii oo kale ruuxa markuu hubsiisho isagoon hubsan ama aan kaba fiirsan hadal ka yimaado oo kale wixii adigu faja u dhaco dhan lafdiga falta ama waabay u isticmaalaan marka laega falta oo kale iyo taas waaba dee fakasho fakanaya wax deg deg loo qaaday un weeye maka inta dee barhkoodna halkan nafsaha oo naayib faacilkiiyo barh baa adigu dee fadxa ahaanna lagu dabdiyo nafsaha sheekhu leeyaha mafcuulkii labaad bay noqon wa inii anigu adunaha waxaan u malaynayaa low takalamat hadday hadasho markii dee hadday hadli lahayd weeyo intaanay dhiman ay u suurto gasho inay hadasho tasadaqat inay wax sadaqaysan lahayd saasaan leenahay bmacnaa dee waa raqbadeedii inta khayrka ay aada u raqbaynaysay ay ku dadaalaysay ama isagoo ka warayay inay wasiyo doonaysay inay wax ku dardaaranto doonaysay buu tan u yidhi oo waxaan u malaynayaa bal markii hadday hadli lahayd baa tasadaqat inay sadaqo la bixi lahayd faliya ay afaliya may sugnaaday ajrun ajri an atasaddaqa canha haddaan xaggeeda sadaqo kaba bixiyoon iyadii waxu sadaqayso wax ajriya ma helaya ma ka helaya qaala wuxuu yihi nacam haa rasuulka ilaahay ajri waad ka helaysaa saasuu yidhi xadiidka duruq buu leeya waan saraacinaynaa xadaثna mحamed بn cabdاللahi بn نmayri qaala xadaثna mحamed بn bshri qaala xadaثna hishaam can abihi hishaam iyo aabihi iyo inta ka dambaysa waa tii sanadka horeba ee yaxya الqadaan inoogu sugnaa ana can caiشhaةa ana rajula nin ba ata الnabiya slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay u yimi faqaala wuxuu uhi ya rasuul الlahi ina ummi iftulitat nafsuhaa hooyaday nafteedii baa si fajah loo qaadaybo adigu faj ay ku dhimatay walam tuusi manaanay dardaarmin waadunnahaa waxaan u malaynayaa low takallamat hadday hadasho macnaa hadday hadli lahayd tasadaqat sadaqa inay la bixi lahayd oo dee malaa raqbo sidaasuu ogaa baan leenahay ama dee caaday u ahayd khayrka inay ku dadaasho taas uu leeyahay afalaha ma waxa mayuu u sugnaaday iyada ajrun ajri oo ajri ma uga sugnaanaya in tasadaqtu canhaa haddaan xaggeeda sadaqo kala baxo in tasadaqtu haddaan sadaqaysto canhaa waa iyada xaggeedoo dee sadaqo ula baxoon iyadii u bixiyo taas miyaa ajri ay ka helaysaa qaala wuxuu uhi nacamhaa xadiidku waa kii hore uun laakiin lafdigii hore faliya ajrun an atasadaqa canha isagaa le anigu ajri ma ka helaya haddaan waalidkay sadaqo u bixiya ama hooyaday lafdigan dambena ajri iyada miyay ka helaysaa oo ajri ugaba sugnaanaya haddii iyadii wax sadaqo ah aan ula niyoodo marka kollay siday culimmadu ku jamciyaana dee labada macnoba waa laba macnoo jira oo waladkii hadduu waalidkii sadaqo uu bixiyo sadaqo uu bixiyo ee isagii berigii waalid iyo ixsaanki iyo samafalkii bay qeyb ka mida tahay oo ajri buu ka helayaa camalkii khayrkaah ee uula niyooday waalidkiina uu gaadhayaayoo uu ku intifaacayaayoo ajri buu u noqonayaayoo markaa labada xaalaba waa laba xaalo oo jira kii bixiyeyna ee niyadaa fiican kuba bixiyeyna dee waa biri iyo ixsaan oo ajri buu ku leeyahay kii loo bixiyeyna uu gaadhayaayoo isaguna waa ku intifaacayaa saraf xadiidkii hore ee uu abu hurayra warinayay kafaaro dembigiisii laguba dhaaf ama derajo loogu siyaadiyo taas bay uba noqonaysaa marka wax iskhilaafi ma jiro waxadaanaa abu qurayb waxadaanaahu xadiidkan waxaa noogu warramay abu quraybin qaale xadaanaa abu usaamata وxdثnي الحkم بن موسى qال xdثnا شعyب بن إسحاaq ح وxdثnي أمyة بن بsطاm qال xdثnا يزيد yعnي بن زuريع qال xdثnا روح وهو بن الqاsم ح وxdثnا أبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثnا جaعفر بن عaون dadkan hore inuu soo aragnay جaعفر بن عawn kana جaعفر بن عawn بن جaعفر بن cمر بن xurays weeyo صxaabiga cمر بن xurays bu abtirsiinta ku gelaya horena waynuu soo maray isagana kulluhum dhammaantood can hishaam bni curwata oo markaa jacfar ibnu cawn ibnu jacfar kan inoogu dambeeya u dambeeyey iyo rawx ibnu اlqaasim iyo shucayb ibnu isxaaq iyo abu usaama intuba waxay ka wada wariyeen hishaam ibnu curwa bihada lisnaadi isnaadkiisii can curwata can caaishata ama abu usaamata wa rawxun abu usaama iyo rawx fa fii xadiidihimaa waxaa ku sugnaa fahal lii ajrun aniga ajri miyaa ii sugnaado ajri ma ka helayaa sadaqada kama qaala yaxya bnu saciidin wa ama shucaybu wa jacfarun shucayb iyo jacfar fa fii xadiidihimaa afalaha ajrun ka riwaayati mdibishin waa labadii riwaayaynu soo maray ayay afar weeyaani iyagoo ka wada warinaya hishaam ee labana waxay ku wariyeen si yaxya bnu saciid uu kuba wariyey oo kale can hishaam labana waxay kuba wariyeen si moxamed ibnu bashir uu kaba wariyey can hishaam waana taan idhi labada macnoba waa saxiix oo labada dhinacba ajrigii waa jiraaba bal xadiidku ama baabkii taasuu inoogu dhammaaday waxaana iyada inoogu sugan xadiidkan iyadoon hore masalada usoo maray oo dee halkaa xadiidkana zaka ayaynu kuba soo maray axaadiid kaloo ka dambeysay oo soom iyo xaj aynu kuba soo maray waa jiraa sida xadiidkii man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyu waxaa kaleynu soo maray axaadiid xaj oo dee iyadoo rasuulka ilaahay la weydiiyey bal waalidkay waa dhintay xajna waa lagu lahaa barhkood nadar baynu soo aragnay oo taa rasuulka ilaahay uu amray in lagaba xajo barhkoodna uu deyn dee waa wax lagu lahaaye ilaahay deynkiisaa ku xaqle in la bixiyo deynyo deynka dadka kale kagaba xaq deynkii dadka kaga xaqle umuurahaasoo intuba wada keenaya in dee ruuxan camalkii khayrka ah ee dadkii ka hadhay ay u sameeyeen inuu gaadhayo kuba intifaacayo waxaa kalooynu kusoo marray muqadimadii kitaabka iyadana muqadimadii kitaabka kolley hadal sidaasa waynu soo maray oo ay kaba cambadahayd sadaqada ikhtilaaf kuma sugnaa ayay markaa ahayd oo dee iyadoo arrinkaa waxaa keenin xadiid meelaadin wariyey oo salaad loo tukadiyo taasi ay kuma sugnayd uu leeya taas sanadkan ninkan nin hiqa oo la magacaabay iyo rasuulkii mafaawis baa udhaxaysa iyo lama degaano dee markaa ujeedadu inqidaac weyn baa jire laakiin sadaqada ikhtilaaf kuma sugna hadal iyadana taas waana nawi halku inta badan sharaxiisa ku horreysiiyo bal masaladu waa masale aynu marar soo aragnay ee waxaa inoogu sugan markaa asadaqa can ilmayit inay bannaan tahay iyo weliba ay mustaxab tahay ajrigeedna uu gaadhayo ruuxii loo sadaqadan loo bixiyo oo wuxu tarayo welibana xadiidka ta inoogu sugan wayanfacu lmutasadiq kii isagu sadaqadan la baxayna inay waxu tarayso sheekhuna wuxuu leeyahay wahada kuluhu ajmaca calayhi lmuslimuun sadaqo marka ay tahay inay xaaladu taa tahay muslimiintu ay ku ijmacsan tahay laakiin kollay mala arrin loo yar baraarugaa mudan oo ah sadaqo maxaa la idhaah sadaqa waxay tahay waxaa ruux baahan la siiyo ruux muxtaaja waxaa la siiyo meeshii niyadii qurbadu way jirtaa niyadii qurbadii iyo daacadii baa jirta ilaahay aada ugu dhowaatid oo maha ilaahay daraaddii inuu bixnayo ingees kalena ruux muxtaaja ayaa la siinaya iyada haddaan niyadaasi jirin dee waxay camalkii khayrba maaha wax gaadhaya maaha laakiin arrin oo dadka in badan qalad kaba dhaco sadaqadu waa ruuxa muxtaajkaa la siiyo dee dadkeennu maxay odhanayaan waan ducaysanaynaa ama waalid baaba loo ducaynayaayo cuntadii markii la kariyo dadkii dherigoodu bislaa ladnaabaa cuntada intii fiicnayd la siinaya hadhow masaakiintii waxay helayaan wixii lagaba tegay ama wax yaroo saasee laakiin cuntadii halkii fiicnaydna dadkaasaa fadhiisan arrinku wuxuu isu rogayaa casuumad ayuu isu rogayaa ee wuxuuna ahayd sadaqo waa wixii ruux muxtaaja la siiya markaa sadaqanimadii way ka baxaysaa taas waa dee hadiye iyo ikraam iyo adoo casuumadna markaa sadaqadii niyadii qurbadii baa meeshii ka baxaysa taasna markaa waxay noqonaysaa ma gaadhaysaa mise ma gaadhayso haddii aanu sadaqaba noqon oo sadaqanimadii ay ka baxday wax gaadhaya markaa maaha bal markaa ruuxu markuu dee si kale wuxuu bixinayo cid ikraamkood iyo maamuuskood mooye marka ay tahay sadaqo uu ujeedadiisu ay tahay waa in ruux muxtaaja ay gaadho dee ruux baahan in la siiyo ama ha loo kariyo ama qaydhba ha lagu siiyo ama si kale ha loo siiyo taas baa dee sadaqa noqon taas baana iyada ajri iyo thawaab yeelanaysa de arrinta kalena kolley inay acmaashii waa inama alacmaalu biniyaate ruuxu markan uu sadaqadan la uu bixinayo ee waa inay niyadaasi jirto inuu iy ula niyoonayo in ilaahay isagii gaadhsiiyo ama waalidkii ama waalidadii gaadhsiiyo haddii aanay niyadaasi jirin oo kale dee markaa waxay noqonaysaa camalu isagu laba yimi un bay noqonaysaa camalu isagu samaystay bay noqonaysaa bal muhimku taa wey sheekhu markaa waxaanu leeyahay halkan isagoo sheegay muqadimadii in waa halka aan sheegaya inuu sharaxa ka horreysiye waa isaga sharaxa walow axaadiidta kala duwana ay dee dambeysay axaadiidan macnahan kuba timi waxay khaas yeelaysaa ilaahay qowlkiisu yihi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanku wixii uu isagu camal falay kasabkiisii unbuu leeyahy ayay khaas yeelaysaa oo dee tani waa tan sacyigiisii maha haddana waa wax gaadhaya waxaa kaloo halkan arrin uu inoo soo naqliyay uu ijmaac ahaanna soo naqlinayo sheekhu waxay muslimiintu kuba ijmaaceen calى annahu laa yajibu calى اlwaariثi الtaصaduqa can mayitihi sadaqata tatawuc bal hiya mustaxaba sadaqadani way gaadhaysaa laakiin waxay muslimiintu ama culimmadu kuba ijmaacsan yihiin ruuxu inuu waalidkii ama ciddii dee uu dhaxalkeeda lahaaba ee uu dhaxlay sadaqo u bixiya inaanay waajib ku ahayn ay shay mustaxaba tahay bimacnaa shaygani waa shay daaca waana mustaxab waana gaadhaysaa labadooduba way kuba intifaacayaan laakiin arrinku ma aha inay waajib ku tahay inuu sadaqo uu matalan u bixiyo taas waa mid arrin kaluu soo qaaday sheekhu waa kale waa masaa'il muhim ah oo mufiid ah hadalkiisana ha urursanaadee laakiin waa xuquuqdii maalig ahayd buu leeyahy taasi waa wixii markaa waa sadaqo loo niyoonayo uun laakiin haddii xaq maaliya oo lagu lahaa uu korkiisa ku sugnayd meydka uu jiro maalan zake aanu bixin baa meeshii jirtay kafaariyo nadri aanu bixin baa jirtay waa xuquuq ilaahay in dee bal matalan xajkii lagu lahaa ee isaga laazimay weeye maaha kii tadawuca loola niyoonayay isagoona xajba aanu kuba waajibin kii loo xajayay maaha in deenkii dadku ay kuba lahaayeen ee xuquuqdii taas baa xuquuq maaliya ama xaq ilaahay ha noqoto ama xaq dad haba noqotee isagay kuba sugnayd waa wax lagu lahaa markaas baa wuxuu leeyahy hadduu meydku wax ka tegey dee waxaa waajib noqonaysa in laga bixiyo ama ha ku dardaarmo ama yaanu kuba dardaarin taasna waxay noqonaysaa dee waxa weeyaan dhaxalka horti ra-sumaalkaa laga bixinaya dee min bacdi wasiyatin yusiya biha aw dayn ama yuusaa biha aw dayn waa tii qur-aankaba kusoo noqnoqonaysay oo dhaxalkaa dadku ay dhaxlayaan waa dayn iyo wasiyo dabadeed marka wuxuu leeyahy deenkii ilaahay sida sekadiiyo xajkiiyo nadarkiiyo kafaaradii iyo soom haddii wax bedelkiia la bixinayo on lagaba soomahayn iyo deenkii aadamiga halkan farqi uma dhexeeyo laakiin wuxuu leeyahy haddii aan wuxuu ka tegayba jirin hadduu kaba tegay jirin dee ruuxii waaridka ahaa inay waajibkani isaguu saarnaa wuxuu ka tegayna waa waajib maaliyana wuxuu ka tegay ma jirto horta isaga waajib baa fuulaya lama odhanayo waajib bay ku tahay inuu bixiya laakiin waa waalidkii waa waaridkii dee kii oo isaga muwaridkiisii oo inuu beledeynkii lagu lahaa inuu kaba bixiyo dee mustaxab bay uba tahay si isagiina dhibtaa uu ugaba furtee laakiin marka aanu maal kaba tegin iyadana waajibku isaguu saarnaayo cid kale ku waajibaya dee tani waa maalkiisii oo intaan la dhaxlin waajibaya ee laakiin wuu ku waajibaya cid kale u saaran inuu waajib ku yaha lama odhanayo laakiin istixbaabkii baa jira bal xadiidka waa waxyaalaha inooguba sugan raggana waa dadka aynu soo wada aragnay baabu maa yalxaqu اlinsaana min aلthawaabi bacda wafaatihim oo wuxuu u baabaysan yahay waa fii bayaani maa kii caddayntii yalxaqu haleelaya alinsaana insaanka oo min athawaabi ajriah bacda wafaatihi geeridiisa dabadeed oo markaa uu dhinto bal dee ruuxa camalkiisii uu go-ayaaye laakiin waxyaala uu sabab isaga uu ku lahaa un ajrigii inta wixii ay sii jiraanee wuxuun lagaga intifaacaya ajrigu u soconayaa jirta haddaba bal umuuraha isagoo ruuxu dhintay ajrigeedii aanu kaba go-ahayn ee uu u soconayo taas buu baabkeedii yahay caddaynteed xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة yعni بna سacيidi وبن xujri qaluu xadaثna ismaaعiil huwa بن jaعfari can الcalاaءi can abihi can abi hurayrata waa sanadkii imaka baabkii hore inoogu bilaabmay waa dhammaan sidii un raggii oo dhan baa ku wada sugan sanadkii imaka xadiidkii aynu kusoo bilownay casharka kuba sugnaa أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslama qaala إidaa maata الإnsaanu insaanku hadduu dhinto inqadaca waa go-ayaa canhu xaggiisa camaluhu camalkiisi macnaa waa hawaabu camalihi weeye camalkii uu la iman jiray ajrigiisii inay camal cusboonaanaya maaha camalkii waa tegey ruuxii samaynayana waa dhintay ee ajrigii uu joogsanayaa uu go-ayaa ilaa min alaaatin ilaa min alaaati acmaalin saddex camalun mooye ama saddex shay xaggood mooye ilaa min sadaqatin jaariya sadaqo jaariya xaggeed oo sadaqo jaariya ah waa sida waqfiga oo kale hadduu kaba tegay lagu sii intifaacayo masjid uu dhisay bedersad uu dhisay meel caafimaadu dad u dhisay ceel uu qoday dariiq uu jeexay adu waa sadaqo jaariye ah oo socoto weli aan dhammaanay dee lagu intifaacayo dabadii taas ajrigu u soconaya aw cilmin cilmi yuntafacu bihi cilmi uu ama dad bare oo dee sii socdo aahaartiisi sii joogto ama taariifku kaba tegay sa dee bal a'imadan eeg boqolaal sanadood hortooda iyagoo dhintay ayaan imaka ayni kutubtoodii kuwa intifaacaynaa bal muslim haddaan eegno laba boqol iyo koob iyo lixankii hijrada hadduu dhintay oo maantana kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon aan joogno ee kun iyo laba boqol wax yar baa ka dhiman intuu mootan yahay ayaa ka dhiman waana taa aan kutubtoodii rag ka horreeyo ka hor dhintayna ee kutubtoodiina soo gaadhayna waa taa jirta lagu intifaacayo sida imaam malik oo dee waxa weeyaan boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii hadduu dhintay de waa kan maantana waaban ku intifaacinaa kun iyo laba boqol iyo lixdameeyo sanadood way ka badantay intuu mootan yahay haddaba dadkaas in cilmiga dee ha marka ama tacliim ha noqoto ama tasniif oo weliba kasii cumriga dheer ah ee lagu intifaacayo ajrigii uu soconaya ma go-ayo aw waladin walad saalixin suuban oo yadcuu lahu usoo duceeya maxalu shaahidku halkan bu noqon waladkii saalix may dee guud ahaanba waa hawaabkiiy saddexdaba waladkii saalixaaye isagu uu ka tegey ama isaga kuwii uu sulbi ahaan u dhalay ha noqdo dadkiisii ha sii dhaleen bal matalan tanfiirtiisii u ducaynaya isagana ducadiisu way soo gaadhaysaayo waa camal isagu uu leeyahay oo u soconayuu noqon may sabab buu u yahay kasabkiisii buu ciddana ay kaba mid tahay bal sheekhu raximah اllahu tacaala kolley xadiidka waxoogaa muhima ayuu inoogaba sheegay waxaan uba dhaafnaa ma jirta intaas iyo wax kaloon soo naqline culimada wuxuu inooga soo noqonayaa xadiidka macnihiisu inuu yahay ruuxan meyidka camalkiisu markaa uu dhintuu joogsanayaa hawaabkii u socday ee cusboonaanayeyna wuu joogsanayaa go-ayaa waxaan saddexan shay ahayn kolley dee saddexan shay xadiid bay toddoba kuba yimaadeen wixii adigu bal shay khayr ahee isagu intuu jideeyey ama uu la yimee socda waxaani waa wixii ugu waaweynaa uguba ahamsanaayo way noqonayaan horanaynu usoo marray mansana sunatan xasanatan iyo wataasa saddexan shay ayaa hawaabkooda u cusboonaanaya u soconaya sababtuu isaga ayaa sabab u ahaa wey oo waxaan ajrigana ugu socdaa waxaan sababtii ayuu ahaa fain alwalada min kasbi xadiid baa saa ku yimi صaxiixaba in waxaa cuntaan inaad min waxa weeyaan adyaam ma akaltum de waa min kasbikum oo wixii ama shaksigu uu cuno ma akala rajulu waa min kasbi waina waladahu min kasbi waladkiisuna kasbigiisuu kaba mid yahay marka waa kasabkiisii kani isagaa dee sabab u ahaaba wujuudkiisan markaa waa ducadiisii iyo sadaqada aynu soo aragno iyo camalkaa khayrkii de waa wuxuu soconaya noqonaya xaggiisa uga imanaya cilmigii uu isagu ka tegay ama tacliim ama tasniif aha sadaqadii jaariyada ahaydna waa waqfigii waa umuurtaas waa waxyaalo uu isagu sabab u ahaa intuba wax meel kale ugaba yimi maaha sabab isagaa u ahaa waana wax aan go-ine sii socda marka intaa lagu intifaacayo waxaasi ama uu sii socdo ay sii socdaan ay sii jiraan ajrigii kama go-aye uu soconaya alkaa sheekhu wuxuu leeyahay de waxaa xadiidka inooguba sugan bal guurku fadiilada uu leeyahay marka uu ruuxu dee waa lirajaa'i waladin saalix horeynu taa uba soo maray waxaa kaloo inooguma sugan buu leeyahay waqfigu de waa inoo dhowiyo waaba imaka inoo bilaabmaye waqfigu inuu dee camal khayro weyn yahay uu ansaxayana ajrigiisuna uu weyn yahay cilmiga isagana fadiiladiisi iyo boorin la isku boorinayo in la badsado iyo weliba arrinta muhimkii ruuxumaha dee barasho uu barta uun tarkiib laysku tarkiibinayo fii tawriihi in cid kale dee la faafiyo cilmigii lasii gudbiyo la dhexalsiiyana kaa haddii aada baratood cilmi badan badan badana barato cid aada bartiyo waxaad ka tegtaaba aanu jirin ha markaad dhimato waa go-i un laakiin waa wixii kaa hadhayay siduu kaaga hadhaya tasniiftii waa sax waa dariiqdii muddo dheeru kuba jirayo tacliimtii cid kale xataa shaksina haatee lasii barayay ajrigi dee intaa kiina ama lagu camalfalayo cid lasii baraya wuu kuu soconaya bal kaasna tarkiib fii tawriitihi bitacliimi watasniif uhi waliyadax iyo caddayn dad loo caddeeyo welibana ay habboon tahay culumta say u kala nafci badan yihiin ee in uu ruuxu doorto ama la doorto waxaa kaloo ku sugan buu leeyahy ducadu inay gaadhayso meydkii dee qur-aankii iyo axaadiis iyo taasi way inoogu soo noqnoqotaa waa ijmaac oo khilaaf kama taagna sadaqadii waa tan xadiidkii hore aynu kaba soo marray ku soo marray iyaduna waa ijmaac buu leeyahay diin laga bixiyo waa ti iyaduna ay kuba timi taasna waa laakiin wuxuu leeyahy xajkii oo kale ruuxii meydka haddii lagaba xajo uu ka gudayaa cinda shaaficiya wa muwaafiqiin taasna dee waa qowlka daliilka u hayno wax caaridaya oo dee lala yimina ma jirto iyaduna xajkii laga xajay waa gaadhayaa waxaanu ku jiraa buu leeya kamid yun qadaa-u dayn haddii xajku waajib ahaa dee dayn lagu lahaa oo daynkii ilaahay oo laga gudayuu noqonaya waana taa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley yihi ilaahay u guda daynkiisa ma xaqi isagaa ku xaq leh dee in wixii daynkiisii la bixiyo ama la gudee haddii laakiin wuxuu leeyahay tadawucu ahaayo kuba dardaarmayna waseadii dee la fulinaya kaga mid noqon haddii kalena ajrigu kolley waa gaadhaya haddii isagoo uu dhinto isagoo soom lagu leeyayna dee daliil ahaan waxa u saxiixa mala madhabkii jadiidsaa mu ahaynbe in dee laga soomayo weligiisii ka soomayo de haddii wax laga bixiyana waa taa ayba in badani kuma tegayaan horeynuu soo maray masalo halkan soo dhigtay wa ama qira'at اlqur'aani wa jaclu hawaabiha lilmayiti wالsalaatu canhu wanaxwuhuma famadhab الshaaficiyi wاljumhuuri anaha laa talxaqu اlmayita wa fiiha khilaaf buuli وsبق يضاح في أول hda الشرح في شرح مqدمة صحيح مسلم waa sheekh cibaaradiisa wuxuu leeyahay qur'aan la aqriyo oo meydkii loo aqriyo oo sawaabkiisii dee meydkii loo hadiyeeyo mثalا salaad loo tukado dee والsalaaةu canhu lafdina waa kii kuba yimi dee qolooyin culimada ka midoo taa banaynayaana way jiraan iyo wixii lamidka ahaa ee ujeedadu acmaasha badaniga kuwa nusuusta gaarka ay ku timi aanu ahayn wuxuu shaafici iyo jumhuur ka soo noqonaya waa cibaaradiisii halkan kale kitaabkiisa adkaar shaafici iyo qolooyin buu ka soo naqliyey markaasuu axmed iyo shaaficiyada qaarkood iyo uu kaba soo naqliyey inuu gaadhayo qur-aankii loo aqriyaya laakiin shaafici iyo dee barh buu ka soo naqliyo sanoo kale jumhuur mu odhan marka damba deetuu adkaarkiisa raaciya marka waxaa roon markuu khilaafkana soo naqliyo qolooyin kale uu gaadhayana soo naqliyo inuu hadduu aqriyo uu dee markaa ugu duceeyu dha ilaahw sawaabkii taa gaadhsiiye oo kale oo dee maqraj ducaa ayuu baxaya bal meydkiina ahayn adigu bal kolley masaalashan waxaan filayaa inaan hore usoo maray waana taas horta madhabka shaafici bay taasi mashhuur tahay madhabaha kale waxaa dhici karta in waa gaadhayaan oo ay qaybo kale ay badan yihiin bo laakiin jumhuur aan saa laba odran jaanibkaas barhkood baana jirta sade kolley barhkood ay soo naqliyaan waaba ninkan sharaxan le mukhtasarkan ibn abi jamr oo kale labada xaashiyada maha shinwani ninka kale waxaan filaya sharbuni oo kale haddii dee uu leeyahay makhraja ducaa uu baxo la yidhaah loogu duceeyo ilaahu gaadhsii la yidhaahoo kale inay si guudba markaa taasi u gaadhaysee calaa kulli xaalin ibnu taymiya ibnulqayim iyo waxay doortaan camal kastoo ruuxii loolaba yimi oo uu ruuxu u sameeyey oo uu laba niyooday inuu gaadhayo dee hadduu maal yahayna waxaa baraarujinay inoogu sugan tahay ama sadaqadii oo dee sadaqadii buu la mid noqonaya camalku hadduu camal badan iyo maxdiyo yahayna waa tan soomkiiba gaadhay oo kale hadduu maal iyo badan ay wada socdaanna waa kan xajkiiba gaadhayo ee qur-aankiina salaaddii janaasada xataa qur-aan la aqriyay iyaduba inaxmeydkii loogu talagelaya waa ta ay kuba sugan tahay bal waa si ibnu taymiya kolley fataawihiisa iyana waa kusoo noqnoqda ama taas fataawihiisa ibnulqayim iyo qoloyn ay leeyihin wax kastoo ruuxii loolaba niyooday waa gaadhayaan oo taas ee laakiin khilaafkaa dee culimada ayaa jira uu sheekhu ishaaray baab lwaqfi waqfiga baabkiisii weeye kolley waqfigu dee waan filayaa in aanu tacriif inoogaba baahnayn oo dee waa waxaan ruuxu asalkiisii uu dee ilaahay daraaddii uba bixinayo iyadoon la dhex lahayn oon la iibin lahayn oo dee waxa weeyaan aan cid kale milkiyayn milkigiisina uu kaba baxayo dee jiha khayriha ku waqfo waqfi dee ay waqfa duri yidhaahaanoo kolley bilaadda islaamka kol iskaga badnaayo duriyada wax lagu waqfi jiray iyo waxyaalo sidaasiba haba jireen bal waqfigiio dee waan arki doonaa axaadiistiisaan arki doonaa insha allahu tacaala bal waxa uu leeyahy axkaamana dee xadiidka horaa buu inooguba iman doonaan ama dee siyaaluhu yahay laakiin waxaan leenahay waqfigu horta dee waa shay weyn oo marka la eego waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calay sina axaadiisa ku arki doono waxa weeyaanba jiray saxaabadii siday in badan oo kala midi dhul ay lahaayeen iyo guryo ay lahaayeen way waqfiyeen kuwa dee sida imakaga cumar inoogu soo socda dee kuwa waqfiya duruq khayr sida masaakiintii iyo fuqaradii iyo bal markaas iyo fii sabiillahi ibnu sabiilkii dayfkii iyo kuwa xataa dee guryahoodii qaarkood si aan loo dhaxlin dadkii u baahnaayay qoyskooda aanay igaba bixin dadkiisii waqfi un kagaba dhigay ama barhkood guryaha qaarkood almarduudata min binaati waa sida aan filaya zubayr iyo kalba hablihiisa ta lasoo furee soo noqota dee gurigii kusoo noqota inay haddii wixii la kala qaato raggii nin kasta haweeneydiis iyo gurigiisii buu haystaa iyadii meel ay kusoo noqotay ma jirta ayuu dee waqfi ugaba dhigay kolba tii soo laabantay hablihiisa kama mid a ujeeddada guri aan laga taaban oo kolba dee tii aan ka maarantaana way ka tegaysaa tii reerkii kusoo noqotaana dee meel ay degto oonay cid kale marti u noqonoo ama walaal aanay u marti u noqon ama cid kale ina abihi hooya meesha jareen taasoo kale iyo waa jirta waana waqfi kolley iskaba shaacay oo alwaqfa durri ay yidhaaheen oo xataa abubakar iyo dee inuu dadkuba saasa kuba waqfayna adigu iyaanu dee saa khaaska ahayna way jirtaa bal waxaan leeyahay kolley waqfigu waqfi waxaan le waqfigu markaan eegno dee masiiradii iyo taariikhdii islaamka iyo xadaaradii islaamka kolley mowq mowqic weyn buu ku lahaa qeyb weyna wuxuu kaba qaatayba hadday tahay xaggii waxbarashada iyo hadday tahay dhinacan caafimaadka dhinaca dadka bahan waxay u baahnaayeen uqumitaankiisii kolley qeyb weyn iyadoo loo kala hadhin oo ama tujaartii iyo muxsiniintii iyo dadkii madaxda aydba awqaaf ay lahaayeen oo dee masaajidii iyo wixii mulxaqaadkeeda ahaay oo dhami awqaaf bay kuba socdeen madaaristii caalamulislaami duunahu wa cardahu aada u faaftay lahayd meelo la dego lahayd raashin la cuno bal kolkol dee wax la qaataba lahayd ruuxii daalibkaana wuxuu u baahnaa uu halkaa kaba helayay sheekhiino ay jireen iyaguna halkan wax kaba qaadanayay waxay taasi ahaydoon waqfigii bay ahayd meelihii caafimaadkana inta badan waqfiga ayaa kafaalo qaato oo dawladdu xoog markaa taas baabay ahayd ceelashii iyo duruqdii iyo bal dadka iyagu dariiqyada maraya meelo khaanaad ay odhan jireen oo khaasatan waa xajka maka iyo madiine iyo dhexdooda iyo duruqdooday u badnayd ay sameeyeen oo cunto laga helayo kolkol ninkii wax fuushan calaf uu daabadiisii siiye lagaba helayo halkii la seexanayo lagaba helayo taas iyo siqaayaan iyaduna aada u baahsanaa taasi way gaadhay kolley oo waxaan leenahay in waxay qeyb weyn ay kaba ahaydba noloshii muslimiinta iyo tadawurkoodii cilmi ahaan maktabadihii oo aada u faafayoo dee kutub badanna la dhigay cilmi badanna soo saarayay iyo mad waxaa macaahidii iyo dhammaan waqfigan bay kuba socdeen waxay dawladu gacanta ku hayeen ay maamulayeen ay masruufayeen may ahayn jaadoonta aan see soo sheegnay oo dhan dee waxaan filayaa dee xataa azar isagoo kumayaal ay joogeen dee ilaa malaa boqol sannadood waxaan gaadhin baayne wixiisii lala wareego ama meelo kale isagaa kumayaalka iyo kumayaalka awqaaftiisiba kuwa fillayd weeye hadday tahay culimadii iyo hadday dalabada kumayaal kolko toban kun sano u dhaafaysay ay jirtay meelaha kalena saas ay ahayd madaaristii shahirka nidaamiye iyo mustansiriye iyo taas oo kale bal umuuraha la yaab kale ee markaad eego taariikhda waqfiga la eego in markii umuurahaas oo dhan ay wada dabooleen ayay waxyaalo badan oo kaleo iyaduna dadkiina ay u baahnaayeen waxtarna u ahayd umuuraha waaweyne ah ayay waqfigii ay u jihaysteen oo dee awqaafta qaarkood baa jirto caalamulislaam soo martay oo in ayda aan cidi lahayn laga calfin jiray ama laga siin jiray waa ayda aan cidi lahayn oo taas oo kale dadka la tuuro iyo waxyaalaha iskabadaa way jireen waqfiye qaarkood rag xoolahoodii ku waqfiyey waa aqalo cuntaa taalo way goglayino haweeneyda soo duday ilaa inta laga celinayo iska fadhiyaysa iyadoo baade markaa raariyo halkaasay imanayso raashinka waa u diyaaro hurdadii waa u diyaaro ilaahay kaba noqonayso taasoo kalea jirtay bal waqtigii salaxudiin dimashik bay jirtay iyadoo waqfiyadiisii baana kaba mid ahayd in miisaan dan meel dhan bay kasoo baxayeen oo kale oo dee biyo sonkor lagu daro dumarka carruurta nuujinayo bay ukhaas ahayd iyo toddobaadkii laba goor iyo meel caano iyadana taas ay ka shubanayaan oo toddobaadkii laba goor ay kaba qaadanayan oo dumarka umuhaadkaas iyaguba taa uba baahnaa taas baa jirtay qayb dhan oo waxaan filayaa dee quudadan ama marji weynaa dee seero weynaayo dimasha qagaheeda ah markay gaboobaan xayawaanku sida fardaha iyo kale iyo ayay waqfi u ahayd iska daaqayaan ilaahay geeridu kuba imanayso si aanay uba dayacmin oo kale waxyaalaha la yaabka lahaa ee inoogu sugan dee taariikhda iyo bal marka la eego xadaaradii islaamka iyo heerkii la joogay waxaa jirtay dadka qaarkood maalkoodii kuma waqfay waa meel aqalba weeye weel baa yaalla waa weelkii siiniga la odhan jiray khasafka dhoobad iyo kaba samaysna waa diyaar oo waasan dadkiina waa taa addooma iyo waxyaalo iyo dee khadamaaba dad badani ay ahaayeen ninka khaadimka ama gabadha khaadimada ah ee ama addoomba ahaa marka waxa loo dira haddii weelkii ay ka jabo si aan cidi u canaanan kii jabay bay geynaysaa meeshii bay la tegaysaa waqfiga bayrutiya bay kaba jirto kii bay qaadanaysa kii cusbaa baa la siinayay hadhow si aan bale waa eeg canayo taas iyo waxyaalaha anay uma imano barkood baa dhakhtarada oo kale iyo in kuwa waqfiyey waqfi dad baa jiray dadkan soo maraya ninkii dhakhtar xanuunsanaya la isag taagayay oo markaasaa kolkol waa si niyadii un looguma dejiyo isagoon arkayn bay isweydiinayaan oo dhakhtarku muxuu yidhi waa iska fiicayo xaaladiisu way fiicanto inta baa waqfina lagu qaadanaya la dejinaya ama barhkood dee meelo meelahaas dadkaa ama xanuunsan iyo waxyaalahaas aan hurda u imanayna xanuunkooda ayay meelo qaarkood dad meelaha dee wax ku inshaadaya ama wax aqriyaya minaarada ha noqoto taasoo habeenkii gelinka dabadha waxbay ka aqriyayaan halkaa ama dhawaaqbaa waxbaa baxaya si ninkii dee hadalkaasi iyo ay xanuunkii uga fudaydiso iyagii lagu nasiyo waxyaalo saasoo dee adigu aada u tiro beelay meel aanu dee gaadhina may jirin baahi markaa wax badanna ama meelo badanna uu daboolay waa markii waqfigu dee sidaasi ahaayo bal waa ihtimaamkii iyo cinaayadii iyo xirsigii badnaa ee dadkii muslimiinta ahaa awqaafta ay iyadoon loo kala hadin muxsiniin iyo madax iyo taas oo barhkood dee madrasad uu sameeyey ayuu qaryo dhan waa tuulo dhan oo beeraheed iyo waxeedii ama meel dhan degaan dhan biga beeraheed intuuba iibiyaa waqfi loogaba dhigaya wixii reeca ka soo bax halkana lagu bixinaya waana loo ilaalinaya ee isagoo ruuxi dhintayna boqolaal sanadood bay wixii sii soconayeen bal taas bay haddaba waqfigu wuxuu lahaa ama qiimo weyn iyo wax weyn buu taro bal cibi weyn buu markaa dawladdii kaba qaadiyo dee waxyaalahaas oo dhan markay qaybtaa kuba daboolmaan iyadu masaalixda dee ibnu sabiilkiiyo balna qayb buu kaba ahaaye masaalixdii kale ama suquurtii ha noqotiyo jihaadadii iyo waxyaalahaas iyo umuurteedii kale muwadafiinteedii iyo waxyaalahaas aba dhici karta inay wixii badnaa ay helayeenba iyadna ay kaba bataan oo jaanibkan oo dhan marka laga kafaalo qaatee waqfigii uu daboolo bal tan buu haddaba baabkeedii waqfigii iyo waxyaalo kuba tacalluqsan xadaثna yaحya بn yaحya التmimiy qaal aخbarana sulaym bn aخbara horeynuu soo mareen iqa can ibn cawni wa cabdالlahi bn cawn imaamkii can naaficin can ibni cumara qaala anahu qaal asaaba cumaru cumar eeg ibn cumar baa loo xadiidkii warinaya wuxuu yihi markaa ibn cumar san imaka halka noo taalan aabihii kama warinaye wuu inooga waramaya waa qaad waana صaxaabi waqtigaa joogay asaaba cumaru cumar wuxuu asiibay uu helay arda dhul bkhaybara khaybar oo khaybar buu dhul ka helay aada u qiimo badnaa dee dadkii iyagu xudaybiye intay ka yimaadeen dagaalkaa ka qeyb qaatayna waa tii iyadu walow dee markaa cidi ay kaba shaqaynaysay sihaan bay ku wada lahaayeen halkaas dadkaasi faata nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi yastamiruhu fiiha yastamiruhu xaal uu kaba amar dalbay la tashanayo weeye ise ka tasho la tashanayo fiiha arrinta dhulkaa fiigiisa macnaa wuxuu weydiisanaya bal wuxuu kula talinayo simaarku dee waa imika wada tashi iyo la tashi rasuulka ilaahay bal wuxuu farayo ayuu weydiiyey ee uu dhulkaa kaba yeelo fiiha fi hadi alard faqaala wuxu uhi ya rasuul llahi rasuulka ilaahay waa tan isticmaarkiisiiye inii anigu asabtu arda bkhaybara dhul baan helay khaybar ah lam usib maan asiibin maalan xoolo qatu waa dee darf waa listiqraaqi ama linafyi maamada min azamaan o waa dee waqtigii hore o dhan iyo m waqtigan wixii ka horreeya ama weligayba anigu maan helin maal huwa isagu anfasu ka qiimo badan cindii agtayda minhu isaga kaga qiimo badan oo min anafasa oo macnaa ka fiican oo kaga qiimo badan agtayda anigu imuu soo marinba fama ta'murinii bihi maxaad inaan ku faro dee ilaahay baa lan tanaalu lan tanaalu lbira xataa tunfiqu mima tuxibuun maxaad i amraysaa inaan ku sameeyo qaala wuxuu yihi inshita haddaad doontid xabasta dee waa waqfigu waa mashruuce waajib ma ahe xabasta waxaad xabjoojin aada xidi aslaha macnaad xabaasi aslaha asalkeedii macnaa shaygan asalkiisa iyo raqabadiisaad ka dhigi waqfi waad waqfi waqfiga xabsina waa la yidhaha waqfina waa la yidhaha waqfigii waa joojin xabsigiina waa taas dee waa macnaha wixii baan cid dambe oo ama iibsan karta ama iibin karta ama dhaxlaysa ama isa siinaysaa jirin marka asalkiisii cid gaari ma laha waxaa ilaahay daraaddii loo bixiyey wixii ka soo baxayaa lagu intifaacaya jihadii lagu waqfay loogu intifaacaya in shita xabasta aslaha watasadaqta biha waa nad ku sadaqaysan watasadaqta waad sadaqaysanoo biha waa dhulka macnaa waa rayceedii iyo himaarteedii qaala wuxuu yidhi fatasadaqa biha cumaru fatasadaqa wuu sadaqaystayoo bihaa waa ardadii laftiga ardiba dee iyo markaa taaniis leh laftiga yani ardaba calaamo taaniis la soconi cumaru cumar dhulkii caynkaas ahaa ay wax ka baxayeen ayuu sadaqaystay sadaqadna sanay u dhacday anahu la anahu shaaniya laa yubaacu asluha asalkeeda lama iibinayo daahirkuna shuruudani waa shuruudii cumar walow riwaayaadka qaarkood sida rasuulka ilaahay u tilmaamay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo uu isagu u sheegay bal sidan ay riwaayaadka qaarkood kuba yimaadeen annahu laa yubaacu asluhaa asalkeeda lama iibinayo walaa yubtaacu lamana iibsanayo walaa yuurasu lamana dhaxlayo walaa yuuhabu laysmana siinayo cid la siinayaa ma jirto taas waa waqfiga waa xabsiga asalkeedu waa taasoo waa waxaa la joojiye xidhan qaala laakiin rayceediiyaa lagu sadaqaysan waa kan qaala wuxu uhi ibnu cumar fatasadaqa wuu sadaqaystay cumaru cumar oo waa wixii dhulkaa ka soo baxayay fi lfuqaraa'i fuqaradii wa fi lqurba daahirku waa qaraabadiisii inay tahay maha qaraabadii rasuulka saasaa daahira waa dadkii qaraabadiisa ahaa wa fi riqaabi iyo addoomihii ama dee lagu xoreynayay mukaataba ha noqoto ama si kale wa fii sabiili illaahi sabiilkii ilaahay oo waa sida dadka mutadawiciinta ee khusaadiya waxyaalaha iyo wixii dee jihaad looguma baahnaa iyo wabni sabiili kii socotad ahaa kollay intanba waxaan adayf ahayn dee waa waxyaalihii kuba soo areeray alqurbaana markan kaba saarno aayaadkii iyo masaariiftiisa kadaba iyo wadayfii ruuxii martida ahaa ee meesha usoo hoyday ayuu ku sadaqaystay taas buu ihi waana shuruuddii ba inoo socotee laa junaaxa kollay wixii la qoray iyo bal taas abu da-uud oo kale ayaa sunantiisa kusoo saaray bal kitaabadii ama kitaab kastuu ahaa iyo wixii kuba qornaaye laa junaaxa cidhiidi iyo xarajna ma ahaanin calaa man shaksigii weliyaha tawaliyey oo ruuxa gacanta ku haya waxaan imaamul bay u baahan yihin naadir gacanta ku hayay u baahan yihin waa kii waqfigaa gacanta ku hayay an yakula minha bilmacruufi nawaaba wuxuu cunuu doonayaa ee inuu an yakula inuu cuno minha xaggeeda bilmacruufi sida macruufka ujeedadu waa almuctaad isagoon xoola ka dhaqan ahayn ee sida curfigu uu yahay wixii dee bal matalan ruuxan dee kuba filaayo kifaayadiisa ee curfigiisa aan xoola dhaqasho ahaynba an yakula minha bilmacruufi wa yakula almuctaada walaa yatajaawaza wixii muctaadkaa curfigaa saas oo kale kiima dhaafayo aw yudcima ama se junaaxna korkiisa ma aha nin cidhiidi iyo wuxuoo dee la yidhaah ma laha taas oo halkaa dembi ugaba yimaado hadduu khilaafo ama dee xarajka junaax aw yudcima ama se inuu quudiyo sadiiqa ruux saaxiibkii oo dee soo mare ama uba yima ama la yar jooga inuu cunto wuxuu cuno ka siiyo maha waxuu dhaqto iyo wuxuu qaato taasna wax junaaxoo korkiisii ma jiro hayra mutamawilin fiihi hayra mutamawilin waa ruux maal yeelanaya ay mutakhidin maalan meelahan xoolo mid ka dhaqanayo waxaan fiihi fii hada alwaqf isagoon ahayn oo xaal aanu ahaanin ruux halkan wax ka kasbanaya ka urursanaya oo maal uu ka dhaqanaya aanu jirin laakiin hadduu cuno oo wixii dee cunto iyo ugaba baahnaa macruufka ahaa ama ruuxu soo hoyday dee ama kaa sadiiqiisiya wax kaba siiyo waxaa isaguna uu cunayo ama uu ka cabayo taas wax junaaxoo korkiisii ma jirto taas buu cumar dee adigu shardigiisi ay ahayd kolley xagga waqfiguna kol haddii uu ansaxo ruuxa milkigiisii uu ka baxayaa ciddan xataa lagu waqfiyeyna dee milkigoodii ma gelayo waxay dee loo qaybinayo kala qaadanayaan ma aha laakiin iyagu waxay milki milkiyayaan wixii dee rayca ahaa ee ka soo baxayay bay milkiyayaan oy kuba intifaacayaan laakiin asalkiisu taaba wey shuruudda ruuxa waaqifkii ee haddii shardi sharcigu uu manceeyo aanay ahayn ruuxan waaqifkaa shuruudiisu waa wax mutabaca waa la raacayaa la ilaalinayaa cibaaraday kaba cabidhaan barkood ee kolle cibaaradu saas ma aha ee ruuxan waaqifkaa shardigiisu ka nasi shaaric shaarica naskiisa ujeedadooda waxa weeye naska shaarica waa la raacaa soma ruuxan waaqifkaada imanka shuruudda u dejiyay macnaa ciddaa la siiya ciddaa dadkii gacanta ku hayay inay ku tasarufaan inay meel kale u duwaan ama si kale ay ka yeelaan maaha shuruuddiisii waa la ilaalinayaa dee bal matalan oo shardulwaaqif markaa mutabac buu noqon waana tan shuruuddiisii uu dhigtay qaala ibnu cawn baa wuxuu yihi faxadatu bihada alxadiidi xadiidkan baa waxaan ugu warramay muxamadan kalley habeen dhoweydna saa isagoo moxamed ibnu siriin xadiid u sheegay uu soo maqlay oo cid kale kaba soo maqlay ayaynu soo aragnay oo ibnu siriinna uu hadal yidhi si aynu habeen ino habeenadii inoogu dambeey ama dee aan soo aragnay casharkii malaakii xalinkii ka horreeyen falama balaqtu hadan ma xadiidkiiba uu sheegay ibnu cawn falama balaqtu markaan soo gaadhay hadal makaana makaankan makaanku sheegaya waa maxay waa cibaaradan ah meeshan ugu dambaysa ee kayra mutamawilin fiihi isaguna ina xadiidka u maqlay ibnu siriin markaan halkaas soo gaadhay ayuu qaala moxamedun moxamed yidhi hayra muta'asirin maalan waa hayr halkii mutamawil bedenkeedii ayaa muta'asil dee maalanna waa taasoo laftiga waa markaa junaax korkiisa maaha ni an yakula minha bilmacruuf aw yudcima sadiiqan sadiiqan hayra muta'asirin mid isagu asal yeelanayo xaal aanu ahaanin maalan maal oo macnaa mid xoola ka dhaqanayo ka kasbanaya weeye ama dee hayra muta'asirin hayra jaamicin maalan wey nin halkan xoola ka urursanayo ka dhaqanayo isagoon hayn waxani waa waxaa sadaqada ah isagii ha ka cuno ha ku intifaaco sidaa macruufka yaanu dhaafinoo nin xoola halkan ka urursanoo ka dhaqan aanu hayn sheekuna muta'asirin wuxuu kuma fasirayaa hayra jaamicin وkul شhayءi lahu أصl qadiim أw جumica xatىa yasiira lahu أصl fahuwa muأhل waa cibaaro ama kelimo luqadu inoo fasiraya oo wuxuu leeyahy shay kasta oo asl hore leh ama se waa la ururiyey ilaa u asl yeeshay waxaa la odhanayaa muأhل muأhل baa la odhanaya macnaa nin asl waxaan ama maal iyo waxaa ka dhaqanayaan ahayn oo mutawamulkiiba isku mid tahay wa minhu majdun muأhل waxaa kaba mida buu leeyahay macnaha majdun mu'aharun oo macnaha qadiim ah waathratu shayna aslo kolley majdun mu'aharna waxay kuwa soo aroortaan filayaa bayd dee shicir ahaayo imra ulqays lahaa oo dee lakin lama asca ilaa majdin mu'aharin waqad yadriku lmajd almu'ahara amhali oo waa halkan laftiga uu ishaaraye oo wuxuu leeyahy de anugu waxaan u socdaa oon u hawlgelaya un majdi muahara de laga yaaba markii abihi la dilay ta markaasuu leey waqad yudriku lmajd almu'ahara amhaali way anoo kale de hadduu sacyi laba yimaado majdiga mu'aharka waa gaadhaa oo macnaa majdi qadiima ayuu noqonayaayo asal leh oo wax imika bilaabmay aan ahayn marka muahar ma aslatu shayna hamsada waa fadxinna waa aslo bal xadiidka waxaa inoogu sugan iyadoo duruqdu inoo socon doonto horta aan laftiga dhameeya tarjamada qaala ibnu cawnin ibnu cawn baa wuxuu yihi eeg wuxuu kusoo kordhiyey moxamed ibnu siriin halkuu isagu ka wariyey xadiidka ibnu naafic isagoo ka warinaya hayra mutamawirin fiihi ayuu waa isla macna une hayra muta'asilin taas bay riwaayada ama si isagu ku wariye ahayd maalan marka ibnu cawn baa yidhi isagoo waxa qowlkan ibnu siriin sii xoogeynaya sheegaya waa amba anii waxa ii warramay man qara'a hada alkitaaba kitaabkaa ku aqriyay oo wuxuu ugu warramay ana fiihi inuu kitaabka ku sugnaa hayra muta'asilin maalan macnaa waxa weeye cumar baa kitaab qoray waa shuruud la qoray bay ahayd sa kolley sa aan filaya tirmidiya kuma sugnayd haddaan nasaa-i noqon waa harag ama adin casayd buu kuba qornaa shuruudana kolley kitaabadana abu da-uud baabay kuba sugan tahay sifadii kitaabadaasi oo dee waxyaalahan kulansanaysay kitaabka abi da-uud bay kuba sugan tahay marka wuxuu leeyahay isagu ibnu cawn mala kitaabka muu arage cid kitaabkii aragtay oo aqriday ayaa waxay ii sheegeen halkaa mutamawilin maa bedelkeeda maye hayra muta'asirin san ibnu sirin inuu yihi inay kitaabkii ku qornayd cumar qoray dee aalkiisa iyo cidda gacanta ku haysta haynaysay markii hore xabsa haysa ibnu cumar baa hayay dee haddana aalkiisii baa hayay taas oo kale waxaa kaloo in xadiidka dadka warinaya kaba midaan filaya ismaaciil ibnu ibraahimna culay oo isaguna sheegayba inuu dee cinda cubaydillaah ama dee taa uu kuba arkay kitaabkii ama inankii oo dee iyadna cibaarada ayra hayra muta'asirin ay kuba qorayd waana kitaabkii dee waqfigu kuba qornaa shuruudiisu xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna بn abi zaydataxa وxadaثna isxaaqu qaala akhbarana azhar الsamaanu kole asar habeen dhoweyna waa ta ama waa dhawaanna waan soo maray azhar ibnu sacd asamaanna waa dee nisbadii xerfada waa kii subagla ahaa weeye asamaan x waa se dee abu saalixba asamaan iyo azayaatya la idhaha وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي علي محمد بن إبراهيم بن أبي علي كلهم dhmaantood عن بن عون كلهم وxuu wadaa يحيى بن زكريا بن أبي زايدة iyo أثر بن سعد الصمان iyo محمد بن إبراهيم بن أبي علي سdexdoodaasba waxay ka wariyeen xadيiثka iبن عون بhada الإسناaد isناadkiisa عن نافع عن بن عمر taasay kaga wariyeen مثلh xadيiثkii horeynu soo marnay mid laba mida غير أن غير أن xadيiث بن أبي زايدة تواسر laakiin waxbay isla dheeryiinoo ibn abi zaa-ida iyo asar xadiiskoodu intaha wuxuu ku dhammaaday cinda qowlihi aw yudcima sadiiqan gayra mutamawilin fiihi intaasuu ku joogsaday walam yadkur muu sheeginoo macnaa iyaga xadiiskoodu waa labadan riwaayadoodu maa bacdahu ay naafic kaba wariyeen maa bacdahu wixii kaba dambeeyey muu sheegin da ibnu cawn ay kaba wariyeen oo maxay ah in waa hadalkan ah uu yihi qaala bnu cawn waanba'ni man qara waa intaa weeyaan waxa ka dambeeya laakiin ibn abi cadi baa sheego wa xadiiث ibn abi cadiyin fiihi waxaa ku sugan maa dakara sulaym qowlana sulayman ibn akbar baa markii hore inoo warinaya xadiidka ibnu cawn kaba wariyey sulayman intii uu sheegayo maxay qowluhu qowlka ibnu cawne ee uu yihi qaala bnu cawn waanba'ni taas maxay ah faxadaثnay waanba'ni ma qaala ibnu cawn waanba'ni maaha waa qaala ibnu cawn faxadat bihada alxadiidi iyo inta ka dambaysa weeye iyagu xadiidkii hore gayra mutamawin fiihi bay ku joogsadeen laakiin ibn abi cali kiisa qaala faxadatu bihada alxadiidi muxamedin iyo wixii ka dambeeyey way kuma sugnayd oo ah qowlkiisan uu yihi faxadatu bihada alxadiidi muxamedin ilaa akhiri intaasi way kuma sugnayd waa ruwaadusay islaba dheeriyeen bal riwaayo kale ay noo dambayso tan markaasaan xadiidka kolley yar fawaa'idiisa eegi doona iyo waxyaalihuu sheekhu yihi وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال xadثna أbو daؤd الxfrي cmر بن سacdi xalaytaan sooyn abu daud oo ninka dee qudwada ahaa bal dahabi ka cabiro weli inuu ahaayo addoonkaa saalixa aabidka ah nawowna waa kii waxoogaa kaba soo maray kolley kutubta taraajimtana ninku waa rijaasha صaxiixayn oo waa inoogu sugan yahay waa nin bal matalan taas in kutubtan kale dee waaweyne yani iyaga kuwa qaynaanin kutubtan usuusha ana saasi yar iyo taariikhda weyn iyo kutubtaasna kolley tarjamu ku wada leeyahay xalay laakiin eega kolley san soo maray waxay cibaaradu ahayd ou nawi ka cabiray mansuubun ila alxafar waa maxila bilkufa ibn abibn abu xatim ibnu xibaan iyo abu sacd buu kaba soo naqliya lakin muxuu yihi wasmu abi da-uda hada camr bnu sacd asiqatu waa camr bnu sacad buu yihi soo maha saasuu yihi iminkana waxaa inoo taalaa in cumar ibnu sacad baa inoo taalaa bal kolley in waxaan filayaa axad waa ibraahim oo kale oo dhowr kitaabo kuwa taraajimtaasa u sheegay soo eegay intoodii badnayd cumarkan baa kuba sugnaayo camarkaas allahuma dee riwaayo bal madalad malaa mooyaane kumay sugnayne bal waxaan eegaynaa imika waa kan cumar waana san dee saa kutubtii badankeedii inooguba sugan laakiin bal waxay u yar baahan tahay haddana in tatabuc dheer iyo taxriir in laba ikhtilaaf jiro halkan iyo bal waxaa inoo sugane laakiin cumar ba intoodii badnayd ay soo naqlinayaan saa uu weliba uu in badan ama actar min kitaab ama dee majmuuca min alkutub uu soo eegay se waa ninkii aynu soo maray saalixo ahaa caabidka ahaayo de waana nin xaaladiisu marka la eego oo dadka cibaadada intay u go-een adduunyada aan dan kaba lahaynoo kutubta waxaa barhkood kuma sugan sidaa si yar oo kale horta ciddii si yar doonaysa tarjamadiisa in waa mujaladka sagaalaad ee si yar ayay dabcada ayay tahay ayuu kuma sugan yahay dabcada shan iyo labaatanka kuwan soddonkiina dhib ma lahaa ma siddeed iyo labaatankiio arqaamtu ismay bedelin arqaamtu ismay bedelin xagga hore iyo xagga dambe waxaa kaba raaceen ismay bedelin bal waa taas oo kale ama ciddii kale dee kitaab kale ayna haysato kale waa dabaqadiisa laba boqol iyo saddexdii iyo meelaha hadduu dhintay oo qolooyinka shaaficiyi bay isku waqtiya dhinteen laakiin dee iyagu wuu ka weyna shaafici afar iyo konton buu kuba dhintay oo markaa dadkan isaga dabaqadiisii waxa weeyaan ama dadkan waktiyadaa la dhintay intooda badan ama in badanoo kamidi way ka da-weynaayeen oo way ka dabaqa horeeyeen oo marka halkuu isaga mujaladka tobnaadka kubabilaabmo kuwa kale sagaalaadiyabay dade dadkii waktiyadaa dhintay inta badan isagaba badan yihiin ba dee ama lixda ama wax ka sarreeya gaadhay una ka da-weynan bal taaba weye marka kolleyda waa arrimahan maalin ba waxay sheegayeen inuu jamaacadii kadib dhacay oo ama dee waa uu raagay unbaan filaya malaha ma habsaamin oo markaasu isagoo cudurdaaranaa yihi dee ujeeddadu oo maradan uu la soo baxay ayaa hablihiisaa ku tukanayay waa taa eg waa maro keliya hablihiisii waa ninkaa saalixee caalimkee taas oo kale waa adduunyasiya taas oo ujeedad macnaa hablihii u yar sugayey intay habluhu bal ku tukanaya waayo dharkoodii kale dee xija uma wada noqonayo dhar wada astiro waxay haystaan dadkaas soo baxayada maaha waxa weeyaan tii markay ku tukadeen dabeed buu markaa maradiisi ayuu kusoo baxay go-iisii iyo o masjidkii kuba yimi bal markaa maalintuu dhintayn waxaa loo idhaha albaabkiisa lama celinbo de maxaa laga xadiba gurigiisi gurigu waa kaas be albaabkiisa waftoon baa laga taga qabrigaa markaa la geynaya bal adigu waa nin saase imaka muhimka waxa weeyaan camr ibnu sacad iyo cumar iyo cumar ibnu sacad kan caawaan hayno waa in yar dabdin in shaء allah walow dee waxoogaa uu soo sameeyeyba akhuna ibrahim can sufyaan can ibni cawni can naaficin can ibni cumara can cumara halkan yar eega markii hore waxaan soo aragnay can naaficin can ibni cumaro hadal baan yar idhi tan baan ula sii jeeday inay yar dee aan hordhacun iigu soo noqotee ibni cumar baa xadiidkii warinaya aabihii dee waanago saxaabi uba joogay oo dee waa waaqaca uu soo gaadho isagaa warinaya xadiidkii laakiin halkan maxaa dhacay ibn cumar si wuxuu aabihii ka warinaya can cumara ayaa riwaayadan dhacday xafid ibn xajar baa raximah llahu tacaala dee imaam nawowi umuurahan kama hadlin kol kale waxyaalo badan taasina dee kuma sugna kitaabkii xafid ibn xajar baa xadiidka markuu qabanayo xadiidkana si fiican buu u sharxayo maaha riwaayadan saxiixayn uun xadiidku duruqdii uu lahaay oo dhan wixii ay isla dheeraayeen iyo fawaa-idiisiyo meel buu isugu geeyay halkan buu kuba sharxaayay ayaa wuxuu dhaha ruwaadda intooda badan can naafic iyo haddana ibnulcawn waxay ka dhigeen xadiidka musnadka ibnu cumar waa sida hore macnaa waxa weeye naafic dad kala duwan baa kaba wariyey ibnu cawnna dad kala duwan baa kaba wariyey haddaba intooda badan waxay yidhaaheen can ibni cumara qaala asxaaba cumar sa riwaayadii hore inooguma sugan sidaasay yidhaaheen laakiin tanuu tilmaamo wuxuu uhi muslim baa wuxuu soo saariye nasaa-ina wuu la socdaaye min riwaayati sufyaan athawri waa mid iyo nasaa-i haddana min riwaayati abi isxaaq alfazari labadoodu cabdillaahi ibnu cawn kaba warinaya nasaa-i riwaayo saddexaad buu sheego saciid ibnu salim cubaydullahi kaba warinayo isna cubaydullaahi iyo dee ibnu cawnna naafic bay kaba warinayaan can ibni cumara can cumara oo jacalahu min musnadi cumar waxay ka dhigeen cumar inuu xadiidka kii warinayeyba ahaa ibnu cumarna uu cumar kaba warinayo laakiin wuxuu leeyahay sida mashhuurka macnaa ruwaaddu tay u badan yihiin waa ta horo ah inuu xadiidku musnadka cumar yahay musnadka ibnu cumar yahay inuu musnadka cumar yahay taas baa ruwaadda intooda badan ay kuba yimaadeen ama ha noqoto kuwii naafic ka wariye ama kuwii ibnu cawn kaba wariye laakiin dee riwaayaadkan aan hayno iyo kuwa uu sheekhu tilmaamay ama xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala iyo nasa iyo kuba sugan ayaa iyaguna sidan kuba yimi ibnu cumar si wuxuu ka taxamulay ka xambaaray xadiidku ka wariyay aabihii cumar qaala asabtu ardan wuxuu yihi waan asiibay dhul min ardi khaybara faataytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam faqultu asabtu ardan lam usib aanan asiibinba oo ma maalan xoolo axaqa ilaya anigu aan kaba jeclahay weeye xaggayga looga jacayl badanya aan ka jeclahay walaa anfasa cindii agtaydana kaga qiimo badan minhaa ardadaas aan asiibay wasaaqa alxadiida bimidli xadiidihim raggii horeynu soo maray ee ibnu cawn ka warinaya weeye ina imika sufyaan thawri baa ibnu cawn ka warinaya waa taa aynu dad kala duwan oo ibnu cawn ka warinayo imika dariiqii kan ka horreeyey saddex nin baan kuba soo aragnay markii horena sulaym ibnu akhdar waa afar iyo bal matalan kuwa xadiiskoodii mid laba mid ah ayuu kaxeeyey walam yadkur muu sheegin laakiin isagu sufyaan can ibni cawn can naaficintan faxadatu muxameda wamaa bacdahu intan ah moxamed ibnu sirin xadiidka inuu sheegay iyo intaas isaga riwaayada sufyaan kuma ay sugnayn bal baabkii waa inoo dhammaaday kolley xadiidku wuxuu inoo ba dee inoogu sugan weeye si sheekhu cibaaraadkiisii inuu sixatu asli lwaqfi waqfigu waa shay mashruuca jidaysan oo dee shaygaa qiimaha badana kolley dee khilaafka meesha jira malaha khilaaf kooban waa khilaaf xanafiyadu ay leeyihiin ay bal matalan leeyihiinna kolkol dee ruuxii waa la iibin karaayo marka dambe waa la iibin karaa iyo bal taasi horta sixadiisii waanahu mukhaalifun lishawaa'ib aljaahiliya bal eegta qolooyinkiina sharaxaysa cibaaradaas hadday taasoo kale idinku suganta iyo in kale waayo cibaare imaka halkan ah meel kale ulamaan laabmin waanahu mukhaalifun ma lisawaa'ib aljaahiliya mise lishawaa'ib maxaa idin taalla shin cid wax kale u taallaa miyay jirtaa shawaa'ib jaahiliya waxay tahay ma garanaynaba kolley waxa weeye sida daahir bal waan eegi doonaa nusqooyinkii ka hore hore waata nusqooyinkeenana waa isla mid had iyo goor akhlaadi inta badan kitaabtu maaha dabci asala maaha nuska aad mee sheegdo inta kale waa la rogo inu qoloba qoloba nuskay qaadatayo inta badan kutubtani waa taswiir markaa inkhada mid jira intaasoo suuraa laga samaynaya dabcaad kala duwan ay kuma qorantay lakiin mid baa inta badan ama taas ahayd waxaan kollay san anigu daahir ahaan u arkaya bal waqti dambe aynu jazmin doonaa insha allah lisawaa'ib اljaahiliya shawaaib shawaaib dee jamcu shaa'iba waa wixii wax dheehaye saa'ibadii weeye oo jaahiliyadii ba maxay samayn jireen wax xoolahooda kamida ayay odhan jireen waa saaibo waa tii dee ma jacala lahu min baxiiratin walaa saa'ibatin oy odhan jireen lama fuulayo in lama raranayo ceel lagama celinayo waa kaasoo isagoo safar ka yimi raaxiladiisiiba saa ku samayn jirayo saa'ibaa la odhan jiray waana dee taa ilaahay yidhiba ma jacala lahu min baxiira ilaahay taamaya wuxuu jideeyey ma waa wax jahligoodii ay laba yimaadeen oo baadil xagga sharciga haddaba arinku ma aha marka wax milkigii laga saaro eeg cid kalena may milkiin farahaad ka qaado waan waxaa lagu intifaacayo saa'ibadii jaahiliga maaha waa shaygan hadafka weyn le waxa weyn tareeba taas oo kaleo uu khilaafsan yahay sawaa'ib uljaahiliya marka bal insha allahu tacaala waqti dambe ayaana wixii de bal aan eegi doonaa nusqooyinka kala duwan iyo ama cibaaraadka haddii cidna wey kama soo naqlisa ay jirtee lakiin kollay sida ii muuqataa waa taas wey waana madhab ljamaahiir ijmac lmuslimiinna waa buu soo naqay waqfi masaajid iyo siqaayaat waxaa kaloo bal inoogaba sugan buu leeyahy waqfigii lama iibinayo laisma siinayo lama dhaxlayo ee waxaa la raacaya shard lwaaqif xadiidkana way inoogaba muuqataa waaqifku hadduu shuruudi jirto dee shuruud aan sharcigu ogolayn taasi ictibaar ma yeelanayso ee haddii shuruud dee caadiyaha shardigiisi in la raaco la ilaaliyo weeye waa taa cibaarada culimadu ay leeyihiinna aan sooba naqlinaynay waana sadaqadii jaariyada ahaydba ayuu waqfigiyo fadiilada weyn buu leeya ta aynu soo maray camal aan go ahaynoo wixii isagoo socdo muddo dheer socdoba ajrigii ruuxii uba soconayo dee arrinkan uu isagu yeelo wixii aad u jeclaa uu leeyahy wax ka fiicanba maan arag haddana uu ilaahay u bixiyey daraadiina waa alinfaaqu mima yuxib fadiilada ay leedahay si ay ilahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun iyo dee cumar fadiiladiisa iyo dadka fadl iyo salaaxa le bal umuuraha iyo duruqda khayrka iyo waxaa la yeelaya ama maa laga yeelaya ama wax kale in lala tashado taas oo kale bal umuurahaasi way nooguma sugan tahay dee waa kan dawil qurba buu soo geliyay halkaasna waxaan kasoo qaadnaya fadiilatu silat alarxam iyo waqfigii wax lagu waqfiyay iyo bal umuuraha baabu tarki lwasiyati liman laysa lahu shay yuusi fiih wuxuu u baabaysan yahay tarki lwasiyati wasiyadii ka tegeedii lagaba tegayey liman laysa lahu ruuxii aan uba sugnaanin shayun shay yuusi fiih horaynu wasiyadii usoo maray casharkii xalay ee ruuxa muslimkaa xaqiisa ama waxa u laayiqa in aanu ahayn inay laba habeen dhaafaan ama saddex habeen isagoon wasiyadiisii qorinna waa ti aynu soo maray haddaba ruuxu haddii wax alla wuxuu ku dardaarmaba aanu lahayn dee isaga wax saaranimo jirto weeyaan oo isaga kaasi wuxuu kuba dardaarmaa maba jirto kolleyna masaladu inay guud ahaanba dee sunno tahay oo haddii xaq dayacmaya oo haddaanu wasiyada laba iman dayacmaya aanu jirin iyada marka caynkaasi tabaruc maxadiya un tahay inay sunno un tahay waanay waajibahayn waati aynu xalis sooba ogaanay bal haddaba ruuxii aan waxba haysan dee waxaa ku dardaaran lama odrhanaye balka tegeen xadaثna yaحya بن yaحyى التmimiي qال أخbarana cabdالرaحman بn mahdiyi عan malik بn miqwal عan ضalxة bni mصrفi dalxة bni mصrف bn kacb bn cmb taa horaynu usoo aragna waa nin markaa caalim ahaa iqa ahaa oo iqaar taabiciinna isagu ah reer kufa ah qaala wuxuu yihi sa'altu cabdالlahi bn abi awfa ayaan weydiiyey saxaabigaasoo asxaabtii rasuulka raggii ugu dambeeyey baa ahaa kaba mid ah raggii ugu dambeeyey bal mtala hal awsaa rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ma dardaarmay oo ma dardaarmay rasuulki ilaahay faqaala wuxuu yihi cabdالlahi bn awfa la dee kollayna dardaaran gaar u jeedaayo dee maal iyo waxyaalahaas ah oo uu ku dardaarmay may jirin buu u jeedaa bal ama dee hadday dee bal waan arki doonaa waxyaalaha culimadu yidhahdeen marka dambe qultu waxaan ihi falima kutiba ictira waa arrin oo wuxuu leeyahy kol haddii bal matalan rasuulka ilaahayba aanu dardaarmin bal xaale falima maxaa kutiba loogu farad yeelay cala lmuslimiina alwasiyatu wasiyada oo wuxuu adigu ishaare ujeedaa ilaahay qowlkiisii kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayra ilwasiyatu kol haddii rasuulka ilaahayba aanu dardaarmin maxaa dadka muslimiinta loogu farad yeelay oo loogu waajibiyey wasiyada aw amase wuxuu yihi shak min raawiya falima umiruu bilwasiyati fale riwaaya bukhaari baa waxay ahayd oon halkan ahayne meel dambe oo kitaabka meelo kale ahayd ee waxaan ujeedaa marka halkan wasiyada xagga hore uu joogo de marka kayfa falima kutiba cala muslim wasiya walam yusi iyadoo rasuulka waa halka ictiraadkuna yahay ama arrinta istifsaarkiisu yahay iyadoo rasuulka ilaahayba dardaarmin maxaa dee keenay in muslimiinta lagu farad yeelo ama laba amro wasiyadii qaala marka jaabir ba me cabdullahi bn abiwfa ayaa wuxuu yihi isagoo dee markaa hore wuxuu la jeeday dee wax maaloo gaaroo rasuulka ilaahay uu ka tegay sida xadiidka caaisha inoogu soo socota muu jirin uu kaba tegin bal wixii jiray sida dhulkii ama khaybar ha noqoto ama se dee wixii dee fadak iyo bani nadiir iyo intii uu noolaabaabu waqfi iyo waxyaala kaba dhigay oo waa iyada markaa u xariimay jireen wixii silaax iyo waxyaalahaasna iyaguna waqfi bay ahaayeenba ay noqdeen markaa wax gaar oo uu kuba dardaarmo xoolo isagu leeyahay oo markaa hadhow dardaaran u baahanba mabay jirin oo taasuu leeyahay rasuulka ilaahay markaa jaanibkaa kumuu dardaarmin laakiin haddii la eego si guud wasiye aan maal ahayn oo kala duwan oo rasuulka ilaahay waqtigaas uu ku dardaarmay way jirtay waa tanu markaa yidhi qaala awsaa bikitaab illaahi caza wajalla wuxuu rasuulka ilaahay ku dardaarmay kitaabka ilaahay macnaa camalfal kitaabka ilaahay lagu camalfalo oo wixii ku sugnaa lagu camal falo taas buu rasuulka ilaahay kuwa dardaarmay horaanaynu usoo sheegnay wasiyada markaan xalay soo haynay maalkan lagu tabarucaya ee loo idaafaynaya bacdilmowtna wasiyo waa la yidhaahaa oo waxaan waxaa kaloo la yidhaahaa tarqiibkii shay ama dee waxa laysku dhiirinayey ama wax sajrintii wax layska sajrinayana wasiyadii way tahay marka kitaabka ilahay in lagu camal falo la qaato taasuu ku dardaarmay وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna وkiع xا وxdثna بن نmayr qال xdثna abi kilahma عan mالك بن مqwlin wa وkiعiyo cبdاللahi بن نmayr بhada الاسناadi mثlhu xadيثka imika cبدالرحمaن بن mahdi ka warinaya malik mid laba mida غayr أna في xadيثi وkiعa waxa kuba sugnaa qultu fakayfa أmira الناas bالوaصية iyadoo dee in kutibayo aanu oran seebaa dadkii loo amray kol haddii walam yusi dee rasuulka ilaahay aanu wax dardaarana laba dhiman haddaa dadka maxaa loo faroo la yihi dardaarma وفي xadيiث iبn numayr qultu kayfa kutiba calى الmسلimiina wasiya macnaha alfaadahay ku kala dunaayeen xadثna abubكر بن أbي شhيبة qال xadثna cبdاللahi بن نmayri وأbu معaaوiyaةa عan الأعمشhi xا وxadثna محamed بن cabdاللahi بن نmayri qال xadثna abi وأbu معaaوiyaةa qaala labadan waxay yidhaaheen xadثna الأcmaشhu hadda markii horena ibnu cabdالlahi ibnu numayr iyo abu mucaawiya eeg can ilacmashi ayay abubakr ibn abi shayba labadoodaba uu ka wariyey moxamed ibn cabdillahi ibn numayr oo labadoodiiba ka wada wariyey si uu abubakrba uga wada wariyey ayaa halkan muxuu yihi qaala xadaثana alacmashu waa siiqadaa yaree kooban can abi waa'ilin can masruuqin can caaishata qaalat annaha qaalat ma taraka rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm diinaaran dinar walaa dirhaman waa dahab iyo fidatoona walaa shaata neef adhiya walaa baciira neef geela oo baciirkina dee san mar hore soo sheegnay awrkii hashaba uu ku dhacaa shaafici baa laga soo naqliyey kol haddii uu isagoo hadal ah in hadduu yidhaaho in baciir uu dardaarmo baciir uu dardaarmo ruuxa hal lama siinayo ujeeddadu hadduu yidhaaho baciir ninkaas siiya ama hebel baan baciir u dardaarmay laa yucdaa naaqe laakiin taas maaha luqadii inay ka duwan tahay dee aan soo naqlinay dakar iyo unsaba inuu ku wada dhacayo awrkiiyaba hashiye laakiin wasiyadoo kale iyo ay maanta inoo dambaysiyo waxaa la raacaa curfiga dadka maxaa curfigoodu yahay baa la raaco ruux hadduu wasiyo laba yimaado ama ruux uu dhaarto iyo iqraarkoo kale iyo hadduu ruux ciddee wax u qiranayo curfiga meeshaas iyo curfiga ayaa la raacaayo taasay u yidhaahaanba haddii waxyaalaha curfigu uu dee raad ku leeyahay ruuxii meesha curfigeeda yaqaanuun baa ka fatwoon kara inaan curfigaada aqooni qabad baa ka dhacaya khada baa kaba dhacayo inuu ka fatwoodo ma siduu qaraafiya ay yidhaahaanba marka dee curfigiiba ahaa marka baciir la yidhaaho inagaba sa dinigeeda u degdegayse in awrka lagu idaaqa maha dee luqada asalkeeda inuu taa yahay ee curfigii baa saa noqdo dee wixii wasiyeyna curfi buu kuba binaysay sida saaxibu misbax ilmunir fayumi oo yidhaha hadalkan bal matalan haddaba waxba kama tegin oo ujeeddadu in lacag iyo dahab toone dahab iyo fidona kama tegin waxay dee xoolihii meelahooda kuba dhaqmi jiray ari iyo geeltoona kama tegin walaa usaa bishayn shay dee umuuraha kuba tacalluqsan dhulkii iyo waxyaalahaasna hore usii bixiyeyba bal matalan markaasoo in dee waaba kii rasuulka ilaahay laa taqtasimu warahati warasadaydu diinaar iyo wax alla waxay qaybsanayaan ma jirto ee wixii aan kaba tegay waa dhulakii ee marka caamilka nafaqadiisa waa dee ninkan waaligaa lagaba saaro iyo dee dadkaasi markaa dumarkii oo aan de rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dabadii la guursan karahayn dee iyagu taas oo kale dee sadaqa ayuu yahay waa wax sabiilka ilahiyo taa laguba bixinayo saa daraaddeed dardaaran rasuulka ilaahay waxa dii dee uu ku dardaarmay oo haddii aanu dardaarimna markaa cid kale iskaga qaadan lahayd ama laga dhexli lama jirto oo isagii uma baahan jaanibkii maalka de walaa usaa bishayn وxadثna زهير بن حرب وعثمان بن أbي شhيبة وإسحاq بن إبراهيم كلهم عن جرير xا وxadثna علي بن khشhرم qال أخبرna عيسى وهو بن يuنس جميعا عن الأعمشi بhdا الإسناad مثله kole عيسى بن يuنس iyona waa koley bal raggaasna عيسى بن يuنس iyo cبداللahi بن إdrيس iyo raggan aan soo haynay de sabu daud iyo mثلا حuseين بن علي الجعفي iyo أمثال rag badan yaحyى الqdاني waa ragga de cilmi iyo cibaado badan lahaa iyo khaasatan dhaqankoodi iyo siradoodi iyo waa shay xaafis ruuxa u noqdo malaa taraajimtoodu kolley ay u mudan tahay iطilaac iyo bal taasin khaasatan ciise oo kale iyo cabdillahi bn dris iyo tahdiib asmaa luqaat nawowi waxyaalaha kusoo naqliyo jamiica can ilacmashi bihada lisnaadi milahu oo dhammaantood ciise iyo jariirba waxay ka wada wariyeen isnaadkii hore ee uu acmash lahaa ay kaga wariyeen milow xadiidkan imakaan ka soo baxnay xadiidka caaisha mid laba mida وxadثna yaحya بن yaحyى وbكr بن أbي شhaybةa wlfd لyaحyى qال أخbarna iسmاعيل بن curayaةa عan بni cawn عan إbrahima عan الأswad بn يزيd ibrahimkuna waa nakaci aswadna waa tigiye qaala wuxuu yihi aswad dukiruu dakaruu waxay hadal qaadeen cinda caaishata iyadoo caaisha la joogo malaa gurigii xijaabna oo udhexeeye caaisho agteeda waxaa lagu hadal qaadoo lagu xusay anna caliyan dee waa arkaa sheecadiiyo waxyaalahaasna hadalkoodii baa yimi cayishana in badan bay cali ka dambaysayba anna caliyan kaana wasiyan cali inuu ahaa wasi oo rasuulka ilaahay baaba u dardaarmayo ama dee khilaafadii ha uguma dardaarmo iyo taase inuu wasigii rasuulka ilaahay ahaa faqaalat waxay tihi caaisha mataa awsaa ilayhi goormuu isaga u dardaarmay isaga wuxu dardaarmay faqad kuntu waxaan ahaa musnidatahu mid tiirisay ilaa satrii laabtayda rasuulka ilaahay markii dee uu dhiman doono laabtayda waa tii bayna xaaqinati wadaaqinati baa rasuulka ilahay naftu kaga baxday ay lahayd xadiidka laabtaydaan sidaa ugu soo tiriya qalat xajri ama dhabtaydaba fadacaa rasuulka ilaahay baa dalbay bidasti dasti in loo keeno dasti iyo dashti iyo isla mid oo tan tashtidanila waa samxigaaro ayuu dee horena waa ti kitaabka salaadii aan naguma soo marray ayuu dalbay macnaa dee waa liyabuula fiihiba sida riwaayad nasaa-i ahayd ayuu hi ii keena weelka falaqad inkhanata fii xajri iyadoy taas tahay ayuu inkhanata rasuulkii ilaahay leexday iishay weeyaan oo aduu dee markii naftii baa ka baxday xubnihiisii baa dabcay oo markaas markii hore waa ka tiirsanaayo uu ishayeeye markii taasi ay dhacday dee naftiiba ay kaba baxday ayuu dhinac uba iishay ama saas iyadii dee dhinaceedii falaqad inkhanata bimacnaa maala wasaqada fii xajri oo macnaa waa istirkhiil xubnihiisii ay dee dabceen ay jilceen dee kole dee nafti kaba baxday wamaa shacartu anigu maan dareemina xaalada anahu maata inuu dhintay xaaladu taasay ahayd efamataa usaa idhaahdo goormuu daa cali intuu isaga u dardaarmo waxaa la sheegayo ugu dardaarmay uma dardaarmin bay leedahay bal xadiidka ibnu cabaas ee baabka inoogu dhammaanaya hainoo dambeeyo xadiidkan cabdillahi bn abi awfa iyo tan oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu dardaarmin buu yihi caaishana waa tan iyaduna tilo walaa awsaa bishayn waxay barhkood culimadu ku xambaareen maal uu lahaayuu suluskiisii ku dardaarmay ama wax kale ma jirinoo maal uu isagu markaa kaba tegay baan jirin arrin kalena dee waxaan ay shiicadiiyo ay leeyihiin oo cali baa wasigiisoo khilaafay iyo waxyaalahaas uba dardaarmay ama cid kaloon cali ahayna taasi iyadu muu jirin warkii dee rasuulka ilaahay markaa hore loo nisbeynayeyna intii uu noolaabuu wax waqfi ah kaba dhigay oo dee sadaqa naajisa ay waktigiisiiba noqotay taas bay noqotay bal taas buu ujeeda ama laakiin umuurahan kale ee dee ma anfiyayaan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ayaama ama kitaabkii ilaahay inuu kuba dardaarmay ahla beyti inuu kuba dardaarmay ixsaankoodii xadiidka inoo soo socday ibnu cabaas waxyaalihii kuba dardaarmo iyada xadiidkan kuba arki doona bal matalan iyo umuuro kaloo dee salaadii rasuulka ilaahay uu lahaa allah allah dee waxa weya asalaata asalaata wamaa malakata imaanukum umuurahaas iyada waxyaalo kala duwan baa inooguba yimi oo meesha kama saarayaan ama maanfeeyaane waa umuurahan maalkiiya waxaa ku tacalluqsanaa ama khilaafada hebel leeyahay arrintaas ahayd rasuulka ilaahay kuma dardaarmin weeye laakiin markaas se su-aasha uu isagu weydiinayay dalxa waxay dee maal iyo waxyaalahaas waa kaa yidhi gooyey arrinkan uu isagu laba yimi uu lahaa dee ictiraadkiisa haddaba maxaa muslimiinta loo amray isagoon rasuulka ilaahayba dardaarminba muslimiintana waa taan soo marray horta dee lafdiga aayaddu iyada aayaddan haddaan kutiba calaykum markaa idaa xabara axadakum lmowtu in badan waxay dhahaanba sheekuna uu halkan un soo naqlinay waaba mansuuko laakiin xukm alwasiya waa jira markay maal iyo xuquuqi tahay kol haddaanay waxbaba jirin dee ruuxii wasiya ma saarna isaguna tarjamadii waa kan dhigtayba ruux haddaanay waxba usugnaanin saa rasuulka ilaahay ee wuxuu kuwa dardaarmo la odhanayo waa lagugu yeedhay oo istixbaab weeyaan taasi ma jirtuu le xdثna سعيد بن منصور وqتyبة بن سعيد وأbو بكر بن أbي شhيبة وعمر الناqد ولفظ لسعيد qالوا xdثna سفيان عن سليمان الأحولي سفyaaنku waa سفyان بن عyna waxaan filaya inaan taa اشhتiبah jirin halkan baan filaya agtiinaba عن سليمان الأحولي عن سعيد بن جuبير qال qال بن عabاس بن عabاس ba wuxuu ihi يوم الخميiسi waa maalintii khamiiseed deetu haddana yihi wama yowm اlkhamiis waa dee istifhaam malaa tafqiim iyo weyneyni kuba sugantahay maalinta khamiista maxay ahaatay waa maalin dhib weyni iyo musiibo weyni dhacday bu ujeedadiisu ay tahay muxuu yahay oo u ahaaday yowm اlkhamiis uma bakaa markuu intaa yidhi buu ooyey xataa balle ilaa uu qooyey damcuhu ilmadiisii alxasaa quruurixii waa ilmo badan buu dee ilmeeyey ooyey ilaa quruurixii ka hooseeyey bal halkii ay fadhiyeen ay ilmadiisii intay gaadhay qoysayba faqultu waxaan ihi ya bna cabaasin ina cabaaso wamaa yowm اlkhamiisi muxuu yahay yowmkan kaa oohiyey yowm اlkhamiis qaala wuxuu yihi markaa ishtada uu cuslaaday u adkaaday birasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam wajachu rasuulka ilaahay bal xanuunkiisii baa kuba adkaaday faqaala wuxuu uhi itunii ii keena ila yimaada macnaha ii keena katif iyo dawaad iyo waa tawaadii iyo khadkii iyo adugu bal wixii wax lagu qori lahaa sa garab dee intii saacada wax ugu qoro ama lawxiyo wixii waxay wax ku qorin jireen ii keena aktub lakum waa jawaabtii dalabka waxaan idin qori kitaaban kitaab baan idin qori laa tadiluu bacdi dee wixii ay idinku cadyiino ama umuuraha u baahantihin barkood waxay raajax yeeleen halkani inay ahayd sha'nigii khilaafada waayo ilaahay baa soo dejiyay alyawma akmaltu lakum diinakum axkaamtii way dhamayd ilaahayna wuxuu ku yihi balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafal fama balaqta risaalata rasuulka ilaahay wax yar oo la amray dadka inuu gaadhsiiyo kamuu tegin marka waa umuuro aan laazim ahayn markaa laakiin barhkood ay sha'nigii khilaafada kaba dhigeen taasba weeyo haddii ay tahay ama cidi arrintan soo socotay khilaafkiiyo waxyaalaha uma joojiyeen rasuulka ilaahay ee bal waa shay dee ah inaanu laazim kuba ahayn inuu dadkii gaadhsiiyo taasun bay ahayd aktub lakum kitaaba laa tadiluu bacdi fatanaasacuu dadkiiba rasuulkuna uu culus yahay waa maalin khamiiseedda isniintina uu dhintay markaasuu ay dadkiibaa meeshii murmay wamaa yenbagii ibnu cabaas baa le cinda nabiyin tanaasucun walow laftigu isagoo marfuucana uu jiro nebi agtii in lagu isku qabqabsado lagu murmaa wax habboon maaha wax laa'iqa maaha wa qaalu waxaanay yidhaaheen waa dadkii xaadiriintaa barhkood maa sha'nu rasuulka ilaahay xaaladiisu maxay tahay barhkood baa halkan waxay kuba fasiren sida qaadiciyaad iyo waa kuwii doonayay rasuulka ilahay in kitaabka loo keeno barhkoodna ay yidhaaheen war may rasuulka ilaahay dee kitaabka ilaahay baa dhexdeedna ah waaba kan aada u culuse bal inaga daaya kuwii baaba inkaar ahaan tan uleh waa isku qaadiciyaad isagu doorto ma sha'nu maxaa ugu keeni la-din weeye kitaabka maxaa rasuulka ilaahay xaaladiisu maxay tahay hajara miyuu habata ayo ma waxaad leedihiin de waxaani waa hadal aanu dee xanuunkani kaba soo saaray hajara iyo hajuru hajran yani hada oo kale waa hadayaankan ama hamata an ruux haddee kaba yimaado markaa xumadi ama waxyaale kaba qaalib noqdaan ma waxaa leedihiin ahajara haddii barhkood aan dee ku dayno maa sha'nu xaaladiisu maxay tahay ahajara rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee taasna isaga may ahayn oo xaggiisa kaba imanaya may jirin taasi ahajara bimacnaha ahada weeye miyuu hamata ayaayo waxan baa kaba yim de hadalkan xanuunku baa kaba soo saaray hadal aanu isagii dee waxa weeyaan xanuunku uu kaba soo saaray hadal uu ku talagalay aan ahayn istafhimu bal rasuulka ilaahay weydiiya qaala markii saa yidhahay bu uhi dacuuni waar iga taga iga daaya arrintiina idaaya faladii kii ana anigu fiihi fiigiisa aan kuba sugnahay ayaa khayrun ka khayr badan oo waxyaalahan dee waxaan anigu aan kuba sugno dee rasuulka ilaahay waa kaa dee isticdaadka intiqaal buu kuba jiray muraaqabadii iyo taas buu kuba jiray rabbigii bal markaa kaas baa kaba khayr badan waxyaalaha ay ugu yeedhaysaani markaasaa muxuu ihi laakiin eg haddii arrinkani laazim yahay kamuu tageen sao dee waxa la yidhi gaadhsiina waa ka tanba gaadhsiinayo rasuulka ilaahay tanba kalaamkoodii umuu joojina uusiikum waxaan idiin dardaarmaya bisalaatin saddex baan idinku dardaarmaya akhriju lmushrikiina mushrikiinta ka saare min jaziirati alcarab carab jaziiradeeda ka saara mushrikiinta laba diinaad laba diinood jaziirada carabeed kuma wada joogayaana kaba saara kole jaziirada carbeed dee waa aad bay waxay jaziiro loo yidhi biyaha badda ayaa hareeraha inta badan kaba xiga ee waana biraadoodii waxaa carab loogu idaafeeyay awowyadood ay degi jireene iyaga asalka mawdinkoodii asliga ahaaba weeye in markood baana waxaa la yidhahaa dee cadan ilaa laga gaadhaya adraafta shaam oo kale ciraaq halkan ilaa dee taas intaasoo dhamiba waa jaziiradii carbeede laakiin shaafici iyo dee qolooyin waxay kuba fasireen inaan loo wada jeedin jaziiradii carbeed oo xataa dee markii khaybar iyo ay saxaabadii ay kaba saareen waqtigii cumar oo kale meelo dee iyaduba jaziiradii kaba midoo shaama ayuunbaabay tegeen oo adigu ayay tegeene jaziirada carbeed walow ay taa tahay inta loo diidaya dee waa labada xijaaz iyo adigu labada xaram iyo ilaa yamaama iyo inay gaadhsiinayan inay xadeeyaan taas weeye ta loo diidaya sida xijaaz adigu intaa la iskuba odhan jira oo kale min jaziirat alcarab waajiizuu badneey abaal mariya weeye alwafda wafdiga ku karaameeya binaxwi ma kii wax laba mida kuntu ana ujiizum midee kii aan ku maamuusi jireen anigu ku karaameyn jiray wixii lamidka bacdaa si fiican uqaabila soo dhaweeya martigeliya ee intaa idinla joogaan xataa waftigii gaalada ahaaba weeyaan be taas oo si aan yeeli jira oo dhan ka yeela qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya saciid ibnu jabir jubayr wasakata can ihaalihati ibnu cabaas tii saddexaad uu ka aamusay aw qaalaha amase uu sheegay be fawsituha aniga ayaa la ilowsiiyey hadalkan waxaa leh ah le sacd waxaa le saciid ibnu jubayr qaala abu isxaaq ibnu ibraahimu xadaثana xasan ibnu bishrin qaala xadaثana sufyaan bi hada alxadiid amhaal iyo nadaa'ir baynu soo maray qaala abu isxaaq ibraahimu xadaثana kale nadaa'ir aynu soo maro sidan un ahayn mamay dheereen baan filaya habeen dhaweydna waaban soo hayne bal maxay abu isxaaq anitalo yuu noqonaya nacam imaka waxa weeyaan ninkani waa ninkii walow aan lahayn intani waa fawdkiisii ijaazu ama wijaadu kaga warinaya samaaci ma aha axaadiida isagaa warinaya oo inoo soo naqliyey muslim waa kanoo dee isagu isaga ibnu cuyeyniya xadiidka laga warinayey hore markuu muslim xadiidka ka warinaya labaa udhexeeya waa muslim iyo sheekhyadiisan laakiin halkan muxuu helay sanad caaliyahoo uu muslim kula simo tiinbu xasan ibnu mushrigana horeynu isaga u aragnay isagoo sanoo kalea xasan ibnu mushrin qaala xadaana sufyaan bad alxadiid wuxuu leeyahy muslim maanta waa laba sino wa kaasoo halkii uu sheekhiisa kama ahaa sanadkii isagiyo sufyaan nin keliya udhexeeya sida muslimba nin keliya ugu dhexeeya intaa waana meelo dee waxoogaa ayaan tiradooda hore usoo sheegnay tacliiqaadkiisan xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal aخbarana wakic can malik bni miqonin can طalxata bni musrifin can saciid bni jubayri can ibni cabaasin anahu qaala ywm اlkhamiisi wama ywm اlkhamiisi uma jacala tasiilu dumucuhu wuxuu gudagalay inay ilmihadiisi ay dareereyso xataa ra'aytu ilaa an arkay calىa khadayh labadiisii dhaban kaanahaa si waxay ilmadiisii ay tahay nidaam lulu waa luulka nidaamkii tusbixiisoo kale ujeedadu dee ilmadii oo isdaba socota oo dee halkaa labadiisii dhaban kaba dhalaalaysa ayaa waxaad moodeysay lu-lu-an ama luulkaas la taxay oo kale saas oo kale aad moodeysay labadiisa khad markaad eegto qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam itunii waxaad iila timaadaan bilkatifi garab iyo wadawaati tawaad aw ilawxi wadawaat ama lawx iyo dawaad aktub lakum waxaan idin qori kitaaban lan tadiluu aydaan lumayn bacda isaga dabadi abadan oo wax kitaab cad oo umuurihii ay ku cad yihiin oo dib dambayse aydaan dee khilaafna idinkuba imanayn aydaan u lumahayn baan idin qori faqaaluu waxay yidhaha barhkood baa yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alay waslm yahjurda kitaabka ilaahay waa kan agteedna kuba sugan waa inoo dhan yahay waana kan rasuulka ilaahay xaaladiisu ay adagtee barhkood baa mala hadalka yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalamu alay mala hadalkan xanuunka un baa kaba keenay hajaradii aynu soo maray bay yahjuru mudaariciisii tahay mana aha hajaradii waa ka tegey ba ee waa hajarada macnaa hadaa ah oo amata iyo waxaa dee ruuxa mariidka xanuunku kolkol kaba soo saaro waxadaثanii moxamed ibn raaficin wacabd bn xumaydin qaala cabdun akhbarana waqaala bnu raaficin xadaثana cabdالrazaaqi qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabaasin qaala anahu qaal lama xudira rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam markii lagu yimi rasuulkii ilaahay ada adigu ujeedadu maalintu dhintayba maaha laakiin aad u cuslaaday dee ay muuqatay calaamadii calaamaadkii mowdba ay kaba muuqdeen wafi lbeyti beytkana waxaa ku sugnaa rijaalu rag fiihim cumar bnu اlkhadaabi uu ku sugan yahay oo cumar kaba mid yahay ayuu faqaala nabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi haluma waxna weeyaan kaalaya aktub waxaan idiin qori lakum idinka kitaaban laa tadiluuna bacdahu isaga dabadii kitaabkaa markaa raacdan aydaan lumahayn faqaala cumar wuxuu uhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qad qalaba calayhi waxaa ka qaalib noqday alwajacu xanuun wacindakum اlqur'aanu qur'aan baana agtiisna ku sugan qur'aankii xasbunaa waxaa inagu filan kitaabullahi kitaabka ilaahay fakhtalafa ahlu beyti dadkii guriga joogay baa iskhilaafay oo fakhtasamuu way doodeen faminhum man yaquulu waxaa kaba mid aha ku leh qaribuu yaktub lakum rasuulu llahi sala allahu alay wasalam kitaaban lan tadiluu bacda u dhoweeya rasuulka ilaahay haydin qoro oo wuxuu idin qori kitaabka noocaasa wa minhum man yaquulu ma qaala cumaru falama akharuu markay badiyeen allagwa lagwigii iyo walikhtilaafa iskhilaafkii cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ayuu qaala yidhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qumuu kaca taas buu ihi iga kaca o iga dareera waa ka aynu soo marayna dacuunii faladii ana fiihi khayru taas wey war welihiin alfaad yar baa inoo dambaysa baabkuna inoo dheeraanaya nawina raximah llahu tacaala hadalkan cumar iyo bal umuurahan iyo in ibnu cabaas isagu wuxuu lahaa dee marka horeba musiibu kuba tirinaya in rasuulka ilahi kitaabkaa loo dhiibi waaye kalaam dheer buu leeya on soo wada naqlin karahaynbe laakiin waxaan leeya inu waxay raajax yeeleen inuu dee shanigii khilaafadii iyo taasi u ahaa walow ishaaraadba rasuulka ilaahay xaggiisa kaba yimi laakiin tacyiin uu cid magacaabay may jirin haddii arrintu ay tahay shay la amray inuu dadkii gaadhsiiyo iyada taas dee balliq maa unsila ilayka min rabbiko kamuu tageen waa tan umuuro kaleba markaa uu dardaarmayay dhowr cishona uu sii noolaayo waxyaalo kale uba dardaarmay bal arrinku may wax muxatama may ahayd ama khilaafadii haba noqoto ama dee arrin kaleba haba noqoto tafsiil lahoo dadkii aan khilaaf iyo waxyaalahaas aanu kaba dhicinun qaala cubaydullahi fakana bnu aadna hadalku uu dheeriyey waayo sheekhu kalaamkan cumar iyo bal matalan taas ayayabuu soo naqlinaya isagoo kasoo naqlinaya culimadu inay ama sharxa xadiid ka hadashay inay iskuba waafaqeen arrinkani in cumar daaishiisii iyo nadarkiisii daqiiqa iyo fiqigiisii uu yahay iyo inuu kaba baqdayba inuu umuur qoro ay kaba caajisaan hadhow oo ay ciqaab kuba mutaan ama waxa weya dee adigu bal waxyaalahaas markaasuu kasoo naqlinaya xaafidkii weynaa abubakr albayhaqi khadaabi buu kasoo naqlin wax waxaa kaloo kasoo naqlin maaziri wuxuu kasoo naqlin qaadiciyaad aad buu u dheereeyey sheekhu raximah llahu tacaala malaa dee kollay si fiicana u dheereeyey haddaan hadalka maaziri wax kasoo qaato malaa kan isleeyay aadna waynoo dhowya haddii laba yidhaha buu leeya say u dhacday in saxaabadii kitaabkan ay iskuba khilaaftay isagoo rasuulka ilaahay leeya keena amarkiisuna uu waajib yahay sebay amarkiisan u caasiyeen wuxuu leeyahy jawaabta waxay noqonaysaa awaamirtan timaada kol waxaa la socota qaraa-in ama waxyaalo dee laba socoto qaraa-inaho ina waatan nahayn waajibku asalkiisu uu amarku waa lilwujuub haddii dee uu almujarad min alqaraa-ine keenaysa halkii uu sunno ka ahaaba wujuub haddaan idhaahno asalkiisa nadbi ah ama halkuu waajib kaba faa'iideynaya sunanimo keenaysa ama siiqadii ifcal ibaaxo iyo banayn iyo takhyiir ur soo naqlinaysa waa qaraa-in waxaa dhici kartana rasuulka ilahi inay waqtigaa kaba muuqatay waxyaalo qaraa-ina oo caddaynaya ama tilmaamaya inaanu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyaga ilzaaminahay inaanu ku waajibinayn arrinkaasi nooc ikhtiyaar meeshii uu jiro iyagana ikhtiyaarkoodii baa bixasabi ijtihaadihim iskhilaafay bal matalan taas oo kale bal adigu umuurahaasaaba jirtee bal waxaan leenaha kolley arrinku hadduu ahaa sida xaafid yidhaaho shay dee mutaxatim ah laazim ah rasuulka ilaahay iskhilaafkooda umuu joojiyeen waa gaadhsiin lahaa waanu u caddayn lahaa dee ilaahay baaba yihi balliq ma unzila ilayka min rabbik waana kan yidhi alyawma akmartu lakum diinakum markaa dee umuuruhu waa umuuro kolley masaxana ayan saa dee ama arrintaa tacyiinkiiyo waxyaalo kuba tacalluqsanoo malaa dee san ilaahay noo doorayna ayay markii dambe khayrka un ay nooguba sugnaan qaala cubaydullahi fakana bnu cabaasin yaquulu ina araziyata kula araziyati macnaa musiibada ah musiibo dhammaanteed waa maakii isagu wuxuu dee arrintan uu ku tirinayay balaayo dhacdayba inay tahay maa wixii weeye xaala kale hor joogsaday bayna rasuuli llahi salى اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay dhexdii iyo wa bayna an yaktuba lahum dalika alkitaaba inuu kitaabkaa u qoro oo min ikhtilaafihim iskhilaafkoodii iyo walaqadihim buuqoodiiyo hugunkoodiiya taas baa dee rasuulka ilahi hi iga taga waxaan aan ku sugnahay ayaa nisaacan iyo laqadkan imaka idinka dhacay igaba khayr badan oo bal dee waxa weeya taasaa iga fiican igaba taga taa rasuulka ilaahay kaba keentay ee khilaafkooda iyo laqigooda kaas baa raziyo iyo musiibo weynba u ahaa bal qolooyinkiina sharaxaysaana guud ahaanba si fiican bal u yar aqriya xadiidkana dee kolley waxaan kale rasuulka ilaahay kuwa dardaarmayna waataan soo sheegnay dee iyo macnahooda tan saddexaad ee uu kaba aamusay ama uu iloobay saciid ibnu jubayrna naasi waay barhkood baa waxay yidhaaheenba waa rasuulka ilaahay dardaaranadiisina way kaba mid ahayd ciidan baa markaa jiray diyaar ahaa rasuulka ilaahay uu diyaariyey shaam bay u baxayeen oo usaamat ibnu zayd baa hogaaminayey waanay ka baxeenba magaaladoo meel bay degeen laakiin markii rasuulka ilaahay cuslaaday ayaa yar hakiyeen socodkoodii ay joogeen way joogeen oo markiina way soo galeen ciidankii dee dib markii rasuulka ilaahay wafaaday rasuulka ilaahay muxuu ku dardaarmay inuu yihi ciidankaa dee anfiduu bacta usaamata ciidanka usaame fuliya abubakarna tiibuu yeelayo iyadoo dee ay carabna isbedeshay markiiba haddana ciidankaa soo badnaayo loo baahnaa may wuxuu yihi halkiibuu u diray dee waanay soo noqdeen iyagoo nabad qabo waa taasna rasuulka ilaahay dardaaranadiisii bay kaga mid ah